asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin halkan star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan xubinta wargeysada laba subax walba siniin ilaa jimcaha ayaad si toosa uga dhegeystaan warbaahinta stac waa subaxnimo khamiisa taarikhdu waxay ku beegan tahay saddexda bisha saddexaad sanadka labada kun labaiy labaatanka mika waxaanu eegeynaa qaar ka mid ah wargeysada kasoo baxa dalka iyo waxyaabaha ugu waaweyn ay subaxani qoriyaan ama daabacayaan ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal marka hore waxaan ku bilaabayaa wargeyska daily nation subaxani qodobo dhowra ayuu wargeysku daabacayaa maba qorayaa dhegeystayaal qodobadaasi waxaa ka mid ah uu subaxani qorayo waxa uu leeyahay amaba wargeyska uu qorayaa in markaasi dowladdu ay qorsheynayso in lacago kale ay markaasi soo deensato iyada oo ay xildhibaanadu kordhiyeen waa qiimaha amaba heerka uu joogayo ama noqonayo waa lacagaha dhankaas iyo deynta lagu soo geliyo dalka ama ahaanta loo soo qaado waxaa leeyahay labadii kun iyo sagaal iyo tobankii bishii koobiyi tobanaad waxa ay xildhibaanadu meelmariyeen in la gaarsiiyo deenta dalka sagaal trilyan oo shilinka dalka iminkana waxaa leeyahay waxaa laga doodayaa arrintaasi iyada oo saameyn ay ku yeelan doonto ganacsiyada yaryar iyo sidoo kale kuwa dhexe ayaa laleeyahay dhegeystayaal waana maalmaha soo socda in arrintaasi la meel mariyo sidoo kalena laga doodo si loo kordhiyo amaba wax loogu daro lacagaha lasoo amaahan karo oo iminka sagaal trilyan ku eeg dhegeystayaal oo lacago kale halkaasi lagu daro qodobka kale ama warbixinta kale bogga afaraad iyo bogga shanaad ayuu ku qorayaa waana warbixin ku saabsan hogaamiyaha xisbiga wiper kalonzo musyoka waxa uu leeyahay maba uu ka sheekeynayaa taariikhda iyo sidoo kale su-yaalka siyaasadeed ee ninkani wuxuu leeyahay labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxa ay ahayd in isaga iyo madaxweyne uhuru kenyatta ay wada shaqeeyaan oo isagu madaxweyne markaasi u tartamo halka madaxweyne uhuru kenyatta oo isna ku-xigeen u noqon lahaa laakiinse ku-xigeenka madaxweynaha iminka william ruto ayaa dhexda ka soo galay taasi oo kalonzo musyoka uu ku tilmaamay iyo wargeysku leeyahay in la khiyaameeyey sidoo kale iminka waxa uu soo bandhigay uu leeyahay heshiisyo kala duwan oo uu leeyahay waanu saxiixanay labadii kun toban iyo toddobadii taasoo sidoo kale uu ku doonayo inuu wax ku goosto ayuu leeyahay doorashada soo socota dabcan wargeeska qodobo kale oo aada u tiro badan ayuu qorayaa oo uu ku leeyahay ama uu kaga hadlayo kalonzo musyoka sidoo kale iyada uu leeyahay in madaxweyne uhuru kenyatta markaasi maalmaha soo socdo iyo isagu lagu wado sidoo kale in ay wada hadlaan ayuu wargeysku qorayaa dhegeystayaal dabcan qodobo kale oo aada u tiro badan ama warbixin dheer oo laba boga ayuu ka qoray kalonzo musoka balse dulucda sheekadu ayaa ah in isagu iminka doonayo in xilka madaxweynenimo lagu taageero labadii kun saddex iyo tobankii maadaama uu u tartami rabay laga reebay labadii kun toban iyo toddobadii sidoo kale iminkana wuxuu leeyahay waa tookadaydi waa ima ilaa aan anigu markaasi tartamo hagaag bogga labaad ee wargeeska waxa uu ku qorayaa waa qodob ku saabsan ardayda iyo sidoo kale fariimaha loo ama dhambaalada markaasi hambalyada ama successka loo yaqaano waxaa markaasi dhaacda in ardayda sameynaya imtixaanada shahaadiga dugsiga hoose dhexe k c p da iyo sidoo kale kuwa dugsiga sare k c c da mar allaala amaba xiliyadii hore la sameyn jiray ama loo diri jiray dhambaal ama wax loo yaqaano success card kaasi oo ah buuggeer oo lagu qorayo dhambaal ama fariin isagu loogu hambalyanayo looguna leeyahay waa ku guuleysanaysaa imtixaanka laakiin iminka arrimahaasi meesha ay ka baxeen wargeysku leeyahay ardayda qudhooduna iskuma tuxallujiyaan oo dan kama lahan haddii fariintaasi ama dhambaalkaasi loo soo qoro oo asxaabtooda waalidiintooda qaraabadooda iyo sidoo kale cid allaala cid u dhow xitaa macalimiinta ay usoo qori jireen laakiin sanadihii lasoo dhaafay arrintaasi ardaydu waxba dan iskagama dhigaan ayuu wargeysku leeyahay waana markaasi waxaana wargeysku leeyahay wasiirka wasaaradda waxbarashada professor george makoha wuxuu ardayda ugu baaqayaa inay iska diidaan in dhambaaladaasi ooga imaanaya siyaasiyiinta ay dhegeystaan amaba uu wax ka bedelo muuqaalkooda guud iyo jawigooda guud ee imtixaanku ku sameynayaan uu leeyahay dabcan waa sida wargeysku u qoraya bugga labaad ee wasiirka wasaaradda waxbarashada professor george makoha iska diida ayuu leeyahay kaararkaasi idinkaga imaanaya dhanka siyaasiyiinta amaba dhambaalada hambaliyada hagaag bogga lixaad waxaa laleeyahay iminka madaxweyne ku-xigeenka dalka oo kusugan dalka mareykanka waxa uu ku sugan yahay dalka mareykanka dabcan madaxweyne ku-xigeenka si waxaana leeyahay iminka waxa uu leeyahay amaba uu ku andacoonayaa oo uguna baaqayaa dadka amaba waxaa loo yaqaan international communities in ay il gaara ku eegaan doorashada soo socota ee dalka ka dhici doonta hadal hadalkaasi uu ka jeediyey madaxweyne ku-xigeenka waxa uu leeyahay waxaa dhacda in doorashada soo socota wax isdabamarin la sameeyo wax isdabamarin iyo musuq in la sameeyo ayaanu ka cabsanaynaa ayuu leeyahay iminka dowladda mareykanka ayuuna ugu baaqayaa in arrintaasi ay soo farageshato oo dalkani kenya ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waxaana uu leeyahay marka taasi laga soo tago sidoo kale hanjabaad goodin iyo waxyaaba la mida ayaa halkani blackmail ayuu leeyahay iyo intimidations ayaa lagu hayaa dadka qaar oo iyagu codadkoodu waxaa la doonayaa in si xoog ah looga qaato ma lagu soo weeciyo ayuu leeyahay dabcan qodobo dhowra ay halkaasi ku qoran balse qodobka ugu dheer ama ugu weyn ama ugu xiisaha badan waa in madaxweyne ku-xigeenka iminka uu leeyahay amaba uu lee ama uu ugu baaqaya mareykanka inay il gaara ku hayaan doorashada soo socota ee dalka kenya ka dhici doonta waxaanuu leeyahay waxaa jira isku dayo wax isdoomarin ah oo lagu doonayo in doorashada lagu boobo ayuu leeyahay balse kooxda mucaaradka ay isku yihiin ee dhanka garabka raila odinga ayaa iyaguna arrintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay waxayna leeyihiin madaxweyne ku-xigeenka waxaa u cad ama u arkay waxay leeyihiin waayeel wadkiisa waa garane madaxweyne ku-xigeenku wuxuu arkaa in lagaga guulaystay saasiina uu iminkan ereyadaasi uu oola imaanayo ayay leeyihiin dabcan waa qodobkaasi ku saabsan dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka isagu wuxuu iminka ku sugan yahay dalka mareykanka howlo ayuu halkaasi u jiraa waana arinta iminka ku saabsan isaga hagaag waxaa leeyahay guddiga doorashooyinka iyo madaxa bannaan ee i b c ayaa waxaa lagu baaqayaa in ay meesha ka saaraan amaba u diigaan siyaasiyiinta iyagu boorarkooda sibradooda ku dhajisan ee ku dhajinaya wadooyinka dhismayaasha iyo goobaha kale ee wadooyinka ah iminka sidoo kale waaxda qaabilsan dhankaasi iyo deegaanka ayaa qeyb ka ah kuwa iyagu ugu baaqaya in siyaasiyiinta aysan xilligan bilaabin howlahaasi iyo in sawiradooda boorarka ay ku dhejiyaan halka wadooyinka iyo sidoo kale meelaha kale taasi oo u aaneeyeen deegaan xumo inay ka dhalanayso ama deegaan xumo in ay noqonayso ilamaa laga fasaxo ama si toosa loo bilaabo howlahaasi dabcan oo bilaha soo socda ay noqon doonaan laakiin iminka waxaa leeyahay i b c ma guddiga madaxa bannaan arrintaasi ka digtoonaada elgaarana ku haya siyaasiyiintana hala laga qabto ay leeyihiin dabcan oo sawiradoodu halkaasi ay ku dhejin raila odinga sagaal beri oo si toosa ololihiisa uu u sameynaya ayuu maalinkii shalaheed ismaamulka nakuru ku dahfuray sagaal maalmood oo si toosa oo uu dalka qeybihiisa kala duwan ama gobolada dalka ugu soo wareegi doono raila odinga waxaana leeyahay iminka waxa uu ka gadayaa dadka azimio la umoja azimio la umoja azimio la umoja ayuu leeyahay laba iyo tobanka bishan aan ugu guda jirno bisha saddexaad ee maarso waxaa lagu wadaayaa leeyahay garoonka jakaranda ee magaalada nairobi in lagu soo qabto ama lagu qabto kulan ballaaran oo lagu soo bandhigi doono cidda calansidaha u noqonaysa ururkaasi ama isbahaysigaasi azimio la umoja laakiin intaasi ka hor waxaa leeyahay raila odinga waxa uu iminka ku wareegayaa amaba uu aadayaa gobolada dalka maalinkii shalayheed nakuru ayuu ku sugnaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in uu nyamira iyo kisi u kaco sidoo kale bungoma ayuu aadi doonaa machakos ayuu aadi doonaa sidoo kale gobolka waqooyi bari waa lagu wadaasana inuu sidoo kale aado dabcan magaalada ismaamulka wajeer ayuu u kici doonaa iyo sidoo kale qeybo kala duwan ayuu markaasi soo booqan doona ayaa leeyahay royla odinga sagaalka maalmood ee soo socota moses wetangulana waxaa laleeyahay iminka waxauu uga digayaa kalonzo mushoka ama uu leeyahay raila will damp you again and use you raila intuu ku isticmaalo ayuu haddana halkaasi kugu tuuri doonaa ee mar dambe ha u dhowaan ha la shaqeen moses wetangula ayaa sidaasi leeyahay kalonzo ayuuna ugu baaqayaa ka fogow ayuu leeyahay raila mar kale ayuu ku isticmaalayaa kugu shaqaysanayaa haddana waa kaa dhaqaaqaya ayuu leeyahay dabcan bogog labiyi tobanaad ee wargeyska ayuu sidaasi ku qorayaa warbixinta ku saabsan arintaasi qodobo dhowra ayaa dabcan wargeyska uu qorayaa ama wargeyska daily nation laakiin qodobka kale aanu aadi doonno waxaa ka mid ah bogga sagaalaad ee wargeyska haddii aan dib ugu laabanno waxaan leeyahay kenyaan aada iyo aada u badan ayaa iminka kusoo biiray in ay noqdaan millioneers millioneers inay noqdaan dad malaayiin hanti ah ama malaayiin qarasha haysto waxaa laleeyahay iminka waxaa laleeyahay saddex kun saddex boqol lixdan iyo laba ayaa laleeyahay waa dadka iyagu iminka waxay haystaan ayaa laleeyahay in ka badan boqol iyo toban iyo saddex milyan oo shilinka dalka ah ayay haystaan ayaa leeyahay dadkaasi tiradani ayaa aada u korortay ayaa leeyahay dhegeystayaal waana sidoo kale dad iyagu dhallinyaro ah oo afartan ka hooseeya ayaa qeybka ayaa leeyahay tiradani labadii kun labaiyo labaatankii labadii kun kob iyo labaatankii markii laisku daro ama markii laisbarbar dhigo sanadkan labadii kun ayaa waxaa laleeyahay aada iyo aada uga sareysa dadku iyagu milyoniyaska loo yaqaano ee kenyaanka ah dhegeystayaal waxyaabaha ay dadkani leeyihiin waan ku najaxnay amaba lacagtaasi waan ku gaarnay waxaa qeybka ayaa leeyahay interpreneurs waxaa loo yaqaan ama ganacsiga ayaa ka mid ah ayuu wargeysku u qorayaa dabcan warbixin aada u dheeroyo halkaasi oo u qoray balse si guud waa in tiradani ee kortay dadka iyagu lacagaha milyoniyaska loo yaqaano ee dalkani kenya ayuu leeyahay wargeyska waan ka gudbeenaa bogga afari tobanaad ee wargeyska daily nation maanta waxaa ku qoran waxaa leeyahay qorshaha sanadka labada kun labaiyo labaatanka dooda waxaa loo yaqaano presidential debate ama dooda madaxweynaha iyo kan ku-xigeenka ayaa lagu wadaa in la qabto bisha toddobaad ayaa dabcan dhici doontaa iminka guddiga markaasi dhanka iyo warbaahinada ama media loo yaqaano stakeholders ee dalkani kenya ayaa kulan yeeshay waxaana lagu wadaa in iminka lasoo shaaciyo taariikhda iyo goobta ay ka dhacayso doodaasi madaxweyneyaasha ama kuwa u tartamaya xilka madaxweynimo u dhexeyn doonta bisha laakiinse toddobaad ayaa la qaban doonaa iminka waxaa la qorsheeyey wariyaasha iyagu doodaasi ka qaybgalaya ama su-aalaha weydiin doona cid allaala cidda u tartamaysa xilka madaxweynenimo waxayna ugu baaqayaan iminka ay leeyihiin ha noqonina sidii labadii kun toban iyo toddobadii oo qaar ka mid ah kuwii u tartamaya xilka madaxweynenimo ee iyagu halkaasi isaga maqnaayeen laakiinse waa inaad kasoo qayb gashaan ayay leeyihiin isku daya inaad ka soo qayb gashaan doodaasi oo waxaa la idinka doonaya aad ka hadashaan iminka intaana soo gabagabeenin wargeyska daily nation haddii aan soo qabto warbixinada ugu dambey warbixinada ugu dambe he waxaa iminka wargeyska uu qorayaa bogga soddonaad ama bogga markaasi haddii aan eego warbixin ku saabsan dhanka soomaaliya iyo gobolka baydhaba ayuu leeyahay gobolka baydhoa ayuu leeyahay baydhoa waxaa dabcan halkaasi uu ku qorayaa in abaaro daran ay ka jiraan qeybo ka mid ah gobolkaasi iyo dhanka soomaaliya wuxuuna leeyahay waxaan iskugu darsantay dhanka waa amni darada ka jirta halkaasi si gaara al-shabaab iyada oo gobollo ka mid ah halkaasi baydhabo iyo hagaarkeeda ay markaasi yihiin kuwa gacanta ku haya laakiin waxa uu leeyahay faamilgayaasha amaba qoysaska qaar ayaa halkaasi ugu jira gaajo iyo macluul iyaga oo dadayanaya wax walba oo kalaankooda ah si ay ugu noolaadaan halkaasi ayuu leeyahay sidoo kale dhanka soomaaliya wuxuu leeyahay hay-adda ocha ayaa waxaay sheegtay in dadka iyagu qoysaskoodu ama guryahoodu isaga tegay oo raadsanaya cunno iyo sidoo kale baad iyo sidoo kale daaqsimo ay gaarayaan shan boqol konton iyo afar kun oo qof ayuu leeyahay wargeyska uu qorayaa si guud warbixintaasi ku saabsan waa abaaraha ka jira halkaasi qeybo ka mid ah soomaaliya wargeyska daily nation uu qorayo iyo waxauu leeyahay waxaa iskugu darsantay arrintaasi iyo sidoo kale amni darrada qeybo ka mid ah halkaasi warbixin iminka lasoo saaray waxaa laleeyahay sagaal ka mid ah tobankii qof ee kenyaanka ah waxa ay aaminsan yihiin ama ay dareensan yihiin ama ay aaminsan yihiin in iyagu amaba dhaqaalaha dalka uu iminka meel xun maraya nine out of ten a laleeyahay sagaal ka mid a tobankii qof ee kenyaanka waxay leeyihiin dhaqaalaha dalka halkii ugu xumaa ayuu maraya waxay aaminsan yihiin sidoo kale in sanadkani uu yahay sanad aada iyo aad markaasi u daran laba kun iyo afar boqol oo qof ayaa iyagu su-aalahaasi la weydiiyey waana waxay u dhigmataa in boqolkiiba siddeetan iyo shan kenyaanka ay leeyihiin dhaqaalaha dalka waa mid aada u liita waa mid aada u xun ayay leeyihiin halka taasi waxaa leeyahay boqolkiiba soddon ayaa ku darsantay marka loo barbardhiyo sanadkii hore oo tiradaasi ay ka hooseysay oo iminka dadka sidaasi aaminsan ayaa aada iyo aada u kordhay ayuu wargeesku leeyahay waxayna tani muujinaysa ayuu leeyahay dhaqaala xumida dalkani ka jirta iminka amaba kenyaanka ay wajahayaan arrimahaasi iyo culeysyada kala duwan dhegeystayaal waa sida wargeyska daily nation uu qorayo iminka dhankaasi iyo saaxiibada ayaan fursad u siinayaa xubinta ugu dambe si ay barnaamijka amaba xubintani subax wanaagsan qayb uga soo noqdaan inala wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin subaxani sida looga waabaristay eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada kala duwan ee saaxiibadu soo beegsan karaan barnaamijka dhegeystaha ugu horey qadka ku jira haddii aan siiyo halo soo dhow saaxiib aad baan kuu soo dhaweynaya wajeer nagu horan saciid horta marka u horeysa aad aad aan u faraxsan inaan wada qofka ugu horeeya kusawac maadaama isbuucyadan kasoo gudbin qofkaba ii saamixi waayeyba marka aad baan u faraxsanay madaadaan ka gudba socodka gaadiidka dhanka amniga ganacsiga waxbarashada jawga guud waa si aliga u talgalay u farsan halba allah subxaana watacaala haye alxamdulilah ilaa maada iskala maqalka idaacadda star f m wajaadina waxay mid fasiix ah si fiican ee wargeysada ugu bogan maasha allah ha
dhanka hadaleyntana waa un si siyaasada guud wa- wadanka dhammaanta wada taagan iyo sixir bararka wadanka ka jira guud ahaan wadanka ha
marka waxaan halkaan aan kaleeyahay subax wanaagsan dhammaan wariyaalka star f m ood ugu horreysiin odayo subakas marka xigta dhammaan dhegeystayaalkan halkaan kusoo koobayna saaxib adigana halkaan kuma soo koobi karo aad bay uga tira badan yihiin marka dhammaan dhegeystayaalka iyo wariyaalka waxaan leeyahay sabax alkhayr saaxib badan shaqadaa ku wacnaa aad baa mahadsan saaxiib subax la mid ah halo star f m
السلام عليكم يوسف آه، ابو سعد wacalaykum asalaam waraxma
رشيد بن عبد الرحمن soo dhow rashiid
وافي عن والله نوضع الغلاء نوضع الموسيقى هذا بالنفعية جماعة ولا هذه السكول ولا هذه مالك الصالات ريري Mhm.
هذا بالنفعية يوضن كان العلاج ونبرينا هنا في وقتي aad baa mahadsan saaxiib rashiid bumaani wuu mahadsan yahay halo star f m halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waana xasan cabdishakuur oo joogo weylmareed haye inooga waran goobtaasi subaxan
alxamdulilah barwaaqihii bashbashnadaa lagu baryay alxamdulilah waa lawaa beriistay ilaahay ow roobin lama nasiicin baa laleeyahay alxamdulilah diiniga iyo maadiga waa lawada kala aaday ilaah mahadsan alxamdulilah Mhm.
dhammaan nasbiyo ay yidin kudhan waa idin salaamesta iyo isan waa idin salaamaya si la mid ah aad baa mahadsan tahay halo star f m wacalaykum asalaam waraxma
وحليمة مقالة وجير خاصة تعيش بقرهم بولا حلمنا haye wajeer inooga waran subaxan
سبحان الحمد لله أنا بدي اللي هو بريسي Mhm.
اللي هو اللي حرايا هذا اللي كلا الحمد لله واحد باتوك تاجر ملها waa garta
wallahi aad baa loo nacshay adigana waan ku salaamay star f m uuriyaasha kullina waa salaamay subax wanaagsan subax lamid ah waa mahadsan tahay hallo star f m
asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxma
waa ku salaam walaalkayga waxaa waa aadan ka soo cayo kusanaan gaar ahaan xariistay waa kaa qaaday soo dhow aadan
waa dhawaha waa dhawaha alxamdulilahi rabbilcaalamiin nabada ilaahay lagu soo waabariisiyey
haye daawaatay ilaahay ugu tagal ku socdaa mhm waxbarashada waa loo dareeray ilaahay waa jeectaa caafimaadku waa okay mhm
alxamdulilah
hallo star f m
halo
soo dhow saaxiib magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso
carab carayaa qaxootidiiso ifana gooran carab
alxamdulilah waan fiicannahay waan barwaaqaysana laakiin saaka hadalhayntayn anaga maxaa waaye baxa un banaabax nabadeedo xagga w f d mhm yaa dhigayaa
xarada qaxootiga ifo
mhm yaa yaa dabadbaxa dhigayaa
annaga shacabka qaxootiga ha waxaa waaye waxaan isdhahanay dee qaxootiga almaashe raashiin laguma bixiyo waxyaala ma lahan shaqaalaha bisaa loo danaynaha mhm
marka waxaan isdhahanay shacuurtayna muujina dadka wax bixiyo waa dad anaga oo kale ee dadka adiga oo kale en
hallo halo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxma
subax wanaagsan ayaa kuley masax baa deeqo dhuwa cabdulaahi balanbalan soo dhow deeqow
alxamdulilah wax dhib ma jiro haye nabad ayaa lagu waabariistay mhm
arrimaha iyo si kastaba xaaladaba isku toosan yihin wax dhib ma jiro maasha allah waa garta
waxaan leeyahay ilmaha maanta oo u fadhiyaan imtixaanka sare ee carabi mhm
meel kastaba ay joogaan ha
insha allah lagu ilaahay maxaa layaha ugu kaalimeeyaana insha allah guul wacan ayaan rajaynaya waa mahadsan tahay
maalin wacan masaxa share maalin lamid ah hallo
asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxma
caliimusalaam mandheer otonsi haye mandheer ay subaxan
maasha allah wallaahi kuleel ma ogin naxariis ilaahayaan qabnaa nabadaan kusoo kacnay mhm magaalada caadi xaaladeeda shaqadeeda isguuladooda dugsi baaba khamiis waa la kala ku socdaa mhm
dhib may jiro laakiin a- hanuunaa jira ilaahay daba dhaaf hana siiyaan isbitaalada ilmabaha u badnaadeene waa la daadsan yahay waa garta aad baa mahadsan tahay caafimaad allah la siishaa
hallo star f m asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxma
waa cumar khiyaar oo joogo magaalada mandheera mandheer ay subaxan cumar
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan u waabariisanay ilaahay nabadgelyo waana siiyey aad aan wanaagsannahay waxaan halkan ka salaamayaa muscab iyo yuusuf bakad iyo inta star f m ku xiran oo dhan dhegeystayaalka iyo macalin dadka oo tagsilaydo sidoo kale subax soo kale aan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay abaartaa naga soo bixin nabadgelyo ana allahna siiye marka waa ku salaamaya muscab saaxiib aad baa mahadsan saaxiib si lamid anaguna salaamu calaykum wcalaykum salaam waraxma
jarni kaburi tahay haye nagu oran goobtaa ku sugan tahay maasha allah boqolka boqol aad baa loo fiican yahay loo wanaagsan maasha allah mhm jawigu degan dhegeystayaasha oo dhan waxaan leeyahay maalinta idin wacnaato xareed xareed cumar buulabura waxaan kuleeyahay walaalkeed maxamed subax waxaan oo wanaagsan
mhm aadna maalinta ku wacnaato idaacaddana ha jirtaan leeyahay walaalkeed maxamed salaam calaykum wcalaykum waraxmatullahi wabarakatu asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambaan siinaya hallo star f m asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxma waana salaamay star f m maaragtay dhegeystayaashii daadiyaasha oo bashka xaaji oo jooga xaga dheer soo dhow bashka haardheer nagu waran ولا الحمد لله الحمد لله اللي داح يعني بعد ما سالينا شو ادى يعني لها مارسي لو نبض يالي haye مارك الحمد لله ما مارسي و magaaladu waa furan tahay maasha allah dhan walba maaragtay waa dhagdhag waahay maantana xoogaa yar cadcaydad mooda inay maaragtay aad u yar kulushahay mhm marka ilahay roob ha nastiyaan laha insha allahu waxoogaa waa la qufacayaa in qufacan iyo dhaqandooyinkan la sheegayna ilahay maaragtay dhinaca naga maray insha allah aad aad baan ii salaamay dhammaantiin aad aad baa mahadsan saaxiib dhegeystaasi uu mahadsan yahay dhegeystaha ugu dambe ayuu ahaa fursaddan u siiyo barnaamijka uu ku mahadsan yahay ee dhegeystayaasha si guud iyaguna ay mahadsan yihiin subax wanaagsan dhegeystayaal kulanti wacan dhammaantiin gobol baa joogtaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska waa subaxnimo khamiis ah taaradu waxay ku beegan tahay saddexda bisha saddexaad ee maarso labada kun laba labaatanka barnaamijka waxaad kala socotaan ama si toosa uga dhegeysanaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari waxaa idin daadihinayaa yuusuf bakad iyo musac ismaaciil dhammaantiin waxaan idin leenahay soo dhawaada dhegeystayaal mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaa si toos ah inooga dhegeysanaysaan goobol baa joogtaanna barteena website-ka ama internet-ka ayaad nagala socotaan ama nagala dhegeysan kartaan kheeray barnaamijka alaaba waxaanu ku eegnaa arrimaha la xiriira dhankaasi iyo qoyska lamaanayaasha wada jooga sidoo kale ubadka barbaarintooda tarbiyadooda sidoo kale xalka qoyska guurka iyo si guud arrimaha ku gaadaamaan qoyska ayaanu ku eegnaa dhegeystayaal maantana qodob aada iyo aada u xiiso badan ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa dabcan sida markaasi aad maqli doontaan waa in afeef cad laga yeesho guurka waxaa lagu leeyahay afeef cad ka yeelo guurka afeef cad ka yeelo guurka oo adigu ha iska guursan waa la guursadaayo guurso iyo noqonin ilan maxaa waxaa la sameeyaa cunuga marku uu yaryahay waa gurguuran waa wuu dhalanayaa waa asgadinayaa kadib waa fadhiisanayaa waa gurguuranayaa waa istaagayaa kadib ayuu soconayaa oo u ordayaa adigu sidaasi iyo kugu dhicin ka hor inta aadan bilaabin guurka waxaa luu leeyahay afeef aad ka yar dabcan qodobo aada iyo aad markaasi u tiro badan oo hoos imaanaysa ayaanu eegi doonaa anigii iyo saaxiibkayga yuusuf bakad oo isaguna arrimahan khabiir ku ah marka hore waxaa lagu leeyahay waa in aad ku xulato qofka astaamihii diintu ina fartay ee dhinaca xulashada lamaanaha markaanu ka hadlayno waa marka ugu hore ee qodobkani lagu leeyahay afeef cad ka yeelo guurka waa inaad ku xulataa lagu leeyahay qofka astaamihii diintu ina fartay ee dhinaca xulashada lamaanaha waxaa luu leeyahay maslaxadda shakhsiga iyo weliba tan mujtamacuba waxa ay ku hagaagtaa marka laga dabaqo amaba la eego lagu dhaqmo shareecada diinta diinteena islaamka haddii aan si kale u dhigo waana sababta lagu leeyahay amaba ay tahay in aynu mudnaanta koowaad u siino in lagu xusho lamaanaha xulashadii xaqa ahayd adigu waad guuraysanaysaa maanta ama guur ayaa u jihaysatay cilmi uma lihid waxba laguma soo sheegin waxba kama soo baranin sidii aad u maqashay oo dhegta uga maqashay qofka markuu labaatan sano gaaro ama uu micnaha isagu noqdo mid isku filan amaba si guudba uu dareemo inuu guurdoon yahay wuu iska guursanayaa isagoo cilmi iyo sidoo kale waxya kalaan ka hayn laakiin marka u hore aa ku dhaqaaqayso khubaradu waxay leeyihiin waa inaad ku xulato qofka astaamihii ugu horeeyey si wadada ugu hore ee halkaasi albaabka ugu hore laga gelayaba guurka uu noqonayo mid guuleysta wadada ugu hore ama first step ayaa la yihahdaa inta wax kale a u dhaadhicinba waa inaad midaasi marka hore ku taagnaata oo afeefka iyo weliba hamigii iyo rajadii iyo dantii aad ka lahayd guurka aad ku gaarayso waa haddii qodobkan aad ku bilowdo oo qodobo kale aad ku horumarinin kow haddii gabar ahayd ninkii aad uu leeyahay ku xulanaysa astaamihii diinta ina fartay ee dhinaca hulashada sidoo kale haddii aad nin ahaydna gabadhii aad si lamid ah ee ku xulanayso tan waxaa luu leeyahay waxay ku jirtaa maslaxada qofka ama labada qof iyagu wada joogaya ama wada noolaanaya maslaxadooda ayaa ku jirta sidoo kale midda mujtamaca ayee ku jirta oo faa'iido u leh ayaa lagu leeyahay sidoo kale guurku waxaa khubaradu leeyihiin amaba dhahaan waa geedi nooleed waxaana uu ka duwan yahay kan nolosha iminka aad ku nooshahay waa nidaam lagu xaliyo ayaa lagu leeyahay dhibaatooyinka qof waliba goonidiisa uu haysato ilan dhibaatada aniga haysato iyo midda adiga aad qabto waa ay kala duwan yihiin dabcan waxaa la dhihi karaa waa nidaam nooleed oo cusub waxaana leeyahay waa midda practical ah waxaan wax iska dhah maahan iska eeg maahan iska fiirina maahan waa wax lagu dhaqmayo oo u baahan in la ogaado wuxuu yahay ka hor intaadan gudagelin waxaa la dhihi karaa waa nidaam dowleed amaba mid dowladeed sida kal horeba ay u sheegaan marka ay guur timaado waxa uu qof waliba rajeynayaa inuu la kulmo waxyaabo badan oo maanka uu ku hayay waana tan keenta inaan guurka loo degdego adiga u degdegto ana u degdego qofka kale u degdego si markaasi uu uga wardoono ama uga wardoonaba anaga guud ahaan hadda iska hadalno waxaan maqalnay ama akhrinay ilaa marka hore waxba kama ogeen waa maqashay ama waad akhrisay qoraal ayaad akhrisay oo ahayd haddii la guursado amaba guurkii u dhaqan galo waxaa markaasi kaamil ah nus ka mid ah iimaankaaga sidoo kale waa arrin wanaagsan ayaa lagu yidhi meel ayaad ka akhrisay ama dhegta ayaa ka maqashay oo lagu sheegay marka waxaa leedahay bal meeshan u deg deg fikirka noocaasi ah waxaa lagu leeyahay ma xumo waayo wuxuu qofku ku dhiirinayaa guurka laakiinse waxau u badan yahay ama la doonayaa ama ay tahay marka horeba taxadarkaasi taxadarkaasi laga doonayo waana in afeefkaasi cad laga yeelanayo marka hore haddaba waxaa leeyahay mushkilada jirta yaa ah in iyada oo amaba anaga oo u fikirayna dhanka wanaagga boqol kiiba boqol iska dhama positive ahaan u fikir oo aan marnaba xisaabta ku darsanin dhanka negatifeka ama dhibka ama dhibka ama waxa xun la xidhiira nolosha guurka waana sunno alla subxaana watacaala inay wax walba leeyihiin dhib iyo dheef wax walba oo aad aragto waxaa lu leeyahay waa negative iyo positive labada dhinac buu leeyahay waa wax ku wanaagsan sidoo kalena at the same time dhibaato iska imaanayso waxaa keliya ee markaasi lagu riyoonayo waa adiga oo nolol raaxale galay guri fiican gabar ama nin fiican markaasi la caweynaya caruur iyo nololna ku jira wanaagsan oo janno janno ku gaar ah janno janno kusug ma dheheen janno janno ku gaar ah ayaa markaasi ee aad arkaysaa dhegeyste waana sababta imika lagu leeyahay amaba qodobka ugu hore ee ah inaad ku xulato qofka astaamihii diinteyna fartay ee dhinaca lamaanaha lagu xusho oo qof walba uu og yahay afarta wax ee markaasi qofka lagu xulanayo haddii uu marba guur u jihaysto waa midba midka kale uu ku xulanayo waxaa kale oo markaasi ka hor imaanaysa ay leh nolosha guurka wuxuu u baahan yahay samir iyo sidoo kale alatasaaro run ah sida aan markaasi uga samirno dhibaatooyinka kale ee nolosha la xiriira guurka soomaalida aad buu markaasi sadaa fiiriso uga duwan yahay midka bulshooyinka kale gaar ahaan xilligan markaasi soomaalida aad og tahay in qaarkood qaxooti iskaga jiraan qaarkood qurbaha iska jiraan qaarkood meelo kale oo dalalkii iyo reerihii ka baxsan ay iska joogaan waxaan leeyahay arrintaasi waa uu ka duwan yahay yuusufow marka marka u hore yuusuf adigu iska bilow yuusuf ahaan ma guursanaysaa afeef cad ma haysaa ma ka leedahay guurka ma ka yeelatay muscab hadda waa qodob xasaasi ah dabcan aada u qurux badan aad soo qabsatay mise aad soo xushay dabcan horta markii lagu leeyahay afeef markaad qofka uu yeelanaya labada qof ninka keliya ma aha gabadha sidoo kale waa laga doonayaa in markaas afeefa yeelato laakiin marka hore halkan sida horaanba aad ku bilowday waxaa markaasi laga hadlay ila markii ayahay noloshii qofka markaasi laga wada hadlay mise labada qof ay ka wada hadlayaan mise ay ka dersaan mise ay fiirinayaan dabcan waxyaala fara badan ayaa u muuqanaya waa ninka markuu guurka gaaro dabcan mise gabadha marka ayada is ogaato inay markaasi reer ay dhaqan karto mise maamuli karto mas-uul qofkaas ama labada qof ay kala noqon karaan dabcan waa waxyaalaha markaa labada qof qofka ku xulan karo haddii markaasi lagu leeyahay qofka horta hadaf ma leeyahay hadafkiisa maxay tahay horta qofka hadafka intii la gaarin maxaa ka horeeya nolosha mustaqbalka waxaasoo dhan gurigii waxaa ka horeeya horta dabcan qofka dabcan labada qof way ishukaansan karaan way wada hadli karaan hasaabi karaan waxyaala fara badan laakiin waxaasoo dhan meel bay ku bida shubanaysaa ma aakhirkii laakiin hadda aad haddii aad soo shukaansatay mise aad soo socotay aad soo hadashay aad soo kuftay waxaasoo dhan laakiin qofkii aad xulanayso astaamaha horta ma leeyahay horta tan ugu koowaad dabcan meel walbaa lagu sifeeyey xitaa xadiid dabcan wuu jiray oo rasuulku ka hadlay gabadha inay markaasi waxyaala qaar lagu qat inay kamid tahay gabadh inay diinleeda walinasabihaa walijamaalihaa waxaasoo dhan inay kamid tahay gabadh quruxdeeda nasabkeeda diinteeda waxaas inay kamid tahay laakiin waxa markaas calaamada cas la saarayo mise calaamada guudan muscab la saarayo horta gabadha waa diin inay leedahay haddii aad xulato gabar markaas diin leedahay waxaa marka hore leeyahay horta waxaad xulatay eh, dabcan qof markaasi eh, nafsadeeda ama dabcan iyada xitaa ay shaki iskaga qabta m- qalad bay ku dhacaysaa ilan gabar haddii mar diinta xubaarsan tahay waa gabar markaas asturan dhowrsan ilaa shan sidoo kalena adigana noloshaada wax badan ka bedeli karto muscabow waxaa leeyahay haddana noloshii guriga wax badan ka qabanayso waxay og tahay in markaas gabadha hadafkeeda ee leedahay waxa loo soo guursaday inay fahamsan tahay iyo waxa diinta markaas ay ka qabto iyo in ay astaamaha dhan ay garanayso reerka gabadha waxaasoo dhan waxaa kusoo qutumaysa gabadha diinteeda diinta marka lagu leeyahay gabadha waa mid markaasi ku tarbiyaysan waa mid markaasi eh, ku camal falayso waa mid markaasi ku dhaqmayso waa mid markaasi wadadeeda saxda qaadayso waa mid markaasi qaladaadka markay samaysa xitaa ayada isgaranayso laakiin ma aha mid ka tilaabsanayso oo leedaha waxaan dhimana beri baan ka gudbaya beri dambe ka gudba laakiin tani waa mid markaasi ka shalaanayso shalaaytadan markaasi dhibaatada ay leedahay ayay markaasi leedahay xitaa ninkeeda markuu xitaa wejiga bob uu kusii laga yaabaa in uu da- uu dareemayo leeyahay maxaa samaysay ee kadibna ay u sheegto maanta qaladkaas iga dhacay waana aad baan uga xumahay ilaahay baan qalad ka sameeyey dabcan waa qofkaa lagu leeyahay diinta marka waxaa leeyahay qofkaasi waa hubaal waxaa markaasi nolosha guurka ay markaasi aad uga wanagsanaynaysaa ninkana sidoo kale si lamid ah waxa uu garanaya waxyaalaha xun waxyaalaha dhibaata ku keeni kara waxyaalaha burburin kara qoyskiisa waxyaalaha aan munaasab ku ahayn waxyaalaha xun haddii asagana dabcan astaamaha laga helo xitaa waa muhiim in gabadha ayadana ay wax badan ka fahanto kana aragto muscabo marka waxaa leeyahay istaamaha haddii la arko waxaa dabcan mujtamaca ay dhammaan ama bulshada dhammaan ay fahmayaan inay markaasi kaga hagaagto marka la- marka la- dabcan la taagayo mise la dhisayo dabcan in shareecada islaamka wax waliba markaas laga hormariyo ilan iska guurso ma aha sida horaan adiga sheegtay Ad- qofkan adiga maxaa markaasi ku qaadanaysaa haddii gabadhi xitaa ay wax badan ay sii fahansaneen laakiin gabadhii muslimad ay tahay waa sax waa muslimadii laakiin ma la socotaa muscabo in had- wax badan aad gabadha ka dhisi karto mise ka fahansiin karto mise qoyska mise nolosha mise diinta islaamka waxyaalaha markaas ay ka dhigtay adigoo xadiidkii tusaale uga soo qaadanaya rasuulka asxaabtiisa eh, dabcan waxyaalaha markaas ay ka- eh, ka wariyeen adigoo sidoo kale qur-aankii eh, aayadihii markaasi muhiimku ahaa qur-aanka kaga hadlaysa suuratu nisa suuratu bakra qeybaheeda ba- bajijka ugu dambe dabcan waxaa markaasi kaga hadlaysa wax waliba gabadha ayada markaas na- nolosheeda wax badan ka bedeli kara ma tusi karo gabadh haddii intaa la arko ayna hayso waxaa hubaal ah in markaasi qofkaasi ay la heli karo qofkii qof waliba uu ku taamay waa garan muscad maanta wuxuu ku taamayaa qof waliba nin ah xitaa kan muqayilka ah kan ugu dhibka badan kan ugu xun kan tuuga ah wuxuu muscab ku baltamaya mise uu raadinaya gabar markaas mus- eh, saalixaad ah eh, gabar markaas wanaagsan gabar toosan ayuu qof walba raadinaya marka eh, qof walba uu raadinaya haddii adiga aad raadinayso adigana marka qofka gabadha ayadana waxaa muhiim ah inay raadiso nin sidaa oo kale oo wanaagsan oo aan daryeelaynin dariilxumo ay markaas ku dilaynin nin markaas dhibaato un keenaynin nin markaas wadada saxda ku hogaamin karo nolosheeda tan adduunyo iyo tan aakhira haddii intaa la helo dabcan waxaa la helayaa noloshii ama dhabihii markaas wadada saxda ahaa lagu gaari lahaa nolosha mustaqbaleed ee nolosha qoyska muscabow marka waa afeef inaad marka hore yeelataa intaad markaas tilaabo guur aad qaadan guur ma kugu dhalatay wadadaada ma gaartay adiga may kaa go-anta inaad guursato gabadha may ka go-anta inay guursato laakiin marka hore waa inaad fahantaa wadadii saxda ma haysaa qofkan astaantii hore ma ku haysaa mise kuma haysid salaada marka marka la hadlayso mise hasabaha aad wadataan muu tukanaya salaadiisa muu ka soo baxaa waqtigiisa eh, waa sidee Ad- dabcan xitaa ma isku daydan in gabadha xitaa weliga inay weydiiso dabcan waxaa laga yahay hadda muscab markuu gabadh la hasaawayo in weligeed u weydiin qur-aan ma dhamaysay waraa halkee ku gaartay maxaa ma soo kordhis dabcan waxaasoo dhan marka waxaa kaa turjumaysa kaga hadlaysaa qofkan halkuu ka gaarsiisayn qur-aan hadday gabadha ku dhahdo qur-aan dabcan mar baan dhameeyey laba mar baan dhameeyey eh, dabcan bal adiga maanta aan isla hadalno oo maxay sheekada maanta aan ka dhigano juskan inaan akhrino labada makri inaan akhrino bal gabadha barxad xitaa qaab waxa ay u akhrinayso inaa markaas laga yaaba dumarka een, qur-aanka inay iska dhameeyaan ama ay bogaan laakiin waqti fo eh, waqti fog ay gabadha markaas ay hadleen
hagaag eh, dabcan eh, yuusuf een, afeef cad ka yeelo guurka adigu guri ayaa dhisi rabtaa gurigii inta aad dhisin ama uu taagmin amaba la qurxin uuna dhammaystirmin waa in marka u hore aad gacanta ku haysaa waxyaabihii looga baahnaa waa in jingadii aad haysid waa in waxyaabihii kale een, ba- maxa waxaa la dhahaaye een, caradii waxyaabihii kulli lagu dhisi lahaa dhammaantood gurigii a- agabyadii lagu dhisi lahaa dhammaantood marka hore waa in ay diyaar yihiin markay diyaar noqdaan markaas kadib ayaa qof oo micnaha gurigii taago aad u yeeraysaa oo gurigii lagu hagaajinayaa taagmaya qurux quruxna noqonaya laakiin muscab hala taaga guriga guriga taagitaankiisma laakiin qofka asaga nafsadiisa horta inuu taagaa ka muhiimsan Yusuf, markii afaf lagu leeyahay eeg.
qofka markuu qalbiga ka taagto ka dhisto oo labada qof labada qof qalbiga iska kala dhistaan niyadooda ay si wanaagsan u taagan tahay wax walba ay ta- taagan tahay wax walba laisku daa- laisku dulqaadan karo ee markaas guriga dhebadiisa la taagi karo.
yuusuf guriga la dhisayo marka hore astaamahan aan ka hadlayno waa agabyadii la iskaga baahnaa Aad iyo aad.
ee laisku soo ururinayay dabcan markuu agabyadii ay diyaar noqdaane gurigii la taagayo waa gabadhii iyo guurkii la dhisay iyo arooskii iyo noloshii sii soconaysay marka adigu ma waxaad doonaysaa guri iska taagan oo dhisan oo aad garanaynin meeshuu ka imaaday aad garanaynin inuu dulduleelo qabo aad garanaynin in s- uu wakhti walba uu iska soo dhici karo ama soo dumi karo mise waxaad doonaysaa guri adigu aad isha ku haysay markii la dhisayey foundation founda- asaaskii Mhm.
adigii aad qayb ka ahayd Mhm.
waxyaabihii agabyadii iyo aa ogtahay gurigiina aad isku halaynayso ayaad doonaysaa dabcan waxyaabahan uu ka hadlayna maanta waa waxyaabahaasi agabyadii laiskaga baahnaa agabyadaasi guriga aad ku taagaysay oo ay ugu horeyso inaad qofka ku xulinayso waa astaamihii diinta na fartay ee dhinaca xulashada lamaanaha ee markaasi na loo sheegay qodobo badan dhowr ah wuu ogyahay dabcan nin walba sida aad sheegtay qof wanaagsan ayuu doonayaa gabar walba sidoo kale iyadana nin wanaagsan way ay doonaysaa laakiin waa og tahay sidoo kale adigana waxay qofkii uu lahaa adigu waxaa ka doonaysay wuu og yahay si la mida gabadhii way og tahay iyadana waxyaabihii ay ka doonaysay Mhm.
ninka oo looma tilmaamayo iminka yuusufoo markaa Een, waa sacab eh, dabcan waa q- qodobkaas aad buu horta muhiim u yahay qof walibana uu ku xisaabtamayaa in labada qof ay labada eh, dhinac ay ka kala saxan yihiin mise ay ka dhisan yihiin dhanka diin ahaan markii loo fiiriyo xitaa gabadha xitaa eh, waxyaala kale ayaa usan usii dheeraan laakiin inay qur-aanka at least yara fahmayso gabadha baranayso at least xitaa markii eh, daliilo loo soo qaato mise tusaale loogu soo qaato qur-aanka eh, daliilka ayadan sidan iyo sidan baa leedahay waxaan aad samaynaysana ayada way kasoo horjeedaa dabcan gabadha waxaa laga yaabaa in markaasi khushuuc ay gasho mise qalbigeeda u dego mise naxariis een, inay degto gabadha Een, waa muhiim ninkan sidoo kale haddii gabadha ayada qur-aanka ay fahamsan tahay waxay leedahay ayada ayada sidaasay leedahay saaxiiba waxaad samaynayso waa ay kasoo horjeedaa ayada ogow qofka dabcan wuxuu leeyahay ayad baa lagugu soo daliishay waa lagugu duldhigay dabcan waa lagu hayaa marka wuxuu leeyahay waa inaad ka fogaataa wax waliba adiga dabcan diinta islaamka ka hor imaanayso ama aayadda ilaahay qur-aan markaas lagu soo dejiyay lagugu dul akhrinayo dabcan waa dareemi kartaa habak ahaataba haddana waxaa leeyahay qofka markuu gabadha ay xanuunsato waxaa laga yaaba ninkeeda inuu qur-aan uu saaro dabcan ay dareento naxariistaasi hadduu asagana xanuunsado hadhow waxaa laga yaaba inay gabadha dul fariisato ayadana naxariistaas ay markaas ninka u dariso qur-aanka akhrisanaysa in waa laba qof oo isku bahan aada isku jecel oo nolosha markaasi dhisaya soo maahan ama noloshooda wataa marka waxyaalaha markaasi dadka aysan fahansanin baa jira gabdhaha hadda jiraanna dad muscab oo runta la isku sheegaya maogtahay badankooda qur-aanka ma akhriyaan marka runta laga hadlo laakiin way barteen laakiin way barteen qur-aanka- waalidiinta way dadaalaan laakiin yuusuf waalidiintu way dadaaleen laakiin gabdhaha hadda joogaan qur-aanka ma akhriyaan runta marka la isku sheego boqolkiiba sagaashan ma akhriyaan qur-aanka laakiin yuusuf Mhm.
anigu eh, maxaa keenay sababtu yuusufow Mhm, hal ayaan horta arkanayaa mhm, een, micnaha marar badan aan arkay aha.
waxaan arkay markii wiilasha gabdhaha laisku barbariyo Mhm.
in gabdhaha ay ka badan yihiin dhanka wacdi dhegeysiga hadii la dhexita Mhm.
wax dhegeysiga wanaaga xitaa komentida markaa aragto ay ku jiraan micnaha wacdiyaasha aa akhrisid boqolkiiba siddeetan gabdho waay laakiin kuma camal falayaan dhibka dadka.
su-aasha taala midaas waa yuusuf Mhm.
waa la haba haba dhegeysanaya dhegeysatee kuma camal falayso dhibka yaala midaas waa yuusuf way dhegeysanayaan Mhm, wacdigii waa la dhegeysanayaa Mhm.
qur-aankii waa la dhegeysanayaa mhm.
laakiinse su-aasha taal waxay ma ku camal falaysaa
Eh, gabar waxaa arkaysa hadda waxa sitaska susaar wasapka soo saaran qur-aan kadibna waxaa daba socotaa hees kale ha
waraa gabdhaha ku fogaan adaa tartiibniyo
ani gabdhaha waa amaano yuusuf ani qur-aan iyo waxdi way dhegeystaan aan kuleeyahay aad iyo aad maba ku Allah.
fadaan maogtahay
aad iyo aad Eh, muscab eh, markii ah, arrintaa laga soo hadlo een, astaantii koowaad ee aan ka soo hadalnay ee la- eh, dabcan gabadha la doonayay Eh, dabcan haddana waxaa jira ilaan qofka qur-aan wuu baran karaa laakiin haddana waxyaalo fara badan iskama qaban karaan ilaan anigu qur-aan baan qaanaa xadiid baan qaanaa wax walba aan qaanaa haddana ma f- ma wanaagsanaan kari haddana mid kale daba socotaa haddana waxaa lagu leeyahay bal gabar haddana waa muslimad gabar haddana eh, saalixad ah ayaa haddana lagu tilmaamo loogu sheegay waa dabcan afeefka laga hadlaya mise waxaa lagu tilmaamay nin muslim ah oo markaas isagana ahludiin ah oo markaasi kheyr badan waa lagu tilmaamay hadda marka maxaa lagaa doonaya taasi markii lagu tilmaamay oo diintii islaamta dabcan lagu tilmaamay sida aad tilmaamtay hadda maxaa lagaa doonaya waa inaad si fiican u barataa qofka markaa adiga aad doonayso in aad nolosha la wadaagto afeef hore dabcan sida muscab uu sheegay maxay ahayd afeefka waa cad markaas af- waa dabcan afeef cad markaas inaa yeelato ama qof hadaf inuu markaas yeesho la ninka waa soo dhegeysatay gabadhin waa soo dhegeysatay waa di- gabar muslimada waa gabar diin la waa gabar wanaagsan waa gabar akhlaaq leh dabcan waxaas oo dhan waa soo ogaatay hadda waxaa lagu leeyahay si fiican markaas iskaga baro oo markaas waa inaad fiirsataa qofka qof kasta oo markaas aadama ah waxa markaas uu leeyahay waxyaalo fara badan oo markaas taraantura ama qofka markaas uu ka gudbi karo mise qofka markaas uu dhalka la geli karo mise qofka uu ka gudbi karin Eh, Nusqaan ama nusqaan dhaliil.
fara badan waxyaalo fara badan qofku uu lahaan karaa gabadh way lahaan kartaa ninkan uu lahaan karaa laakiin inta ka hore adiga bal qofkan markaas waa inaad xooraantaa Een, khubarada dhanka qaar waxay sameeyeen een, dabcan hadda ka hore masaajid waxaan ku tukanaya dabcan sawsi weliba waxaa ka jira meel aroos ah oo dabcan muscabo eh, nin baa markaas ka hadlaya oo labada qof uu isku nikaaxay wuxuu leeyahay een, maanta gabarh baa lagu gorinayaa haddana gacantaa lagu goriyey dabcan een, waa la salaamay oo dadka reerkii dabcan sax Ha, Mhm.
maxaa dhacay muscabo wuxuu dhahay ee, la- qoyska labada qof waxay isku bartaan lix sano ama toddoba sano kadib waa markii la isguursado Mhm.
waa wuxuu dhahay waa wax baaritaan La sameeyo.
cad ah waadix ah lasoo ogaaday lo- Mhm.
loona ogaaday Mhm.
wuxuu leeyahay mar aad isbaranaysaan mise gabadh aad is ogaanaysaan labada qof ay wada joogaan dhegeyso waa labada qof ay wada joogaan mar aad isbaranaysaan adiga gabadhaada waa mar ay kasoo wareegto saddex cunug ama afar cunug adiga isku haysaan waa mar dee aad kala daasheen oo qabqac quqac iskula geo Markaas unbaa qofkii waa markaasa baranaysaa.
qol labada qof isbaranayaan isfahmayaan laakiin inta ka hore wuxuu dhahay waa inaad isku dulqaadataan samartaan marwalba markaad aragto gabadha waxaa leeyahay eh, ninkaa laleeyahay waryaa dulqaadkii samarka waa inaa muujisaa oo markaas inaa ku degdegin gabadha wax waliba ugu dulqaado una fahan waxaa markaas adiga kuusoo baxaysaa in markaa ragga ay qaarkood ay fudan yihiin- ay fudud yihiin ilaan dumarka haddii laga war- laga warsogo wax badan baa halaabaya marka waxaa lagu leeyahay waa inaad barataa dhaliilaha markaas qofka guud iyo waxyaalaha markaas isbedelka ku imaan karo ama adiga noloshaad wax dhibaato ku keeni karo si Musaac.
wanaagsan eh, yusufow qodobkan aan dul taaganahay Mhm.
Een, wiil saaxiibka ayaa jiray aad iyo aad isagu iminka waa aqal galay Mhm.
Eh, gabadha aan micnaha sheekadeeda ku soo wada ayuu la aqal galay Mhm.
Een, maalmuhu aroosta kadib ayaan sheekaysan wuxuu yidhi niyow eh, gabadhan horta shukaansi iyo jacayl aan isku guursanay Mhm.
laakiin waxay ku wanaagsaneed uu yidhi Mhm.
maalinta ugu hore aan isbaranaynoo Mhm.
habeenka ugu hore Mhm.
ama maalinta ugu hore sheekadeenow Mhm.
waxay iiga bilowduu yidhi Mhm.
niyow bal waxaad ii sheegtaa Mhm.
dulduleeladaada Mhm.
meelaha aad ka daciifsan tahay Mhm.
waxyaabaha micnaha aad ku liidato Mhm.
bal ii sheeg Mhm.
ee aan aniga hadhow xitaa haddaan kugu arko Mhm.
aan dhahay alleelehe ninkan wixii wixii uu kuu sheega waa mafahmaysaa dabcan I- i- si la mid ah Mhm.
waan u sheegayuu yidhi a b c d Mhm.
sidan iyo sidan haddaad hadhow aragto Mhm.
dee waa habloowe ogow waxba ha yu iska kaa bedelin Mhm.
si la mid ah isagini si iyaduu ka codsaday inuu waxii ay iyadana dulduleeladeeda ay u sheegto waana u sheegtay yuusufo wuxuu yidhi maalintii kadib anigu waxyaalihii khaladaadkii way iga imaadaan laakiin iyadu waxay samaysaa way kasii socotaa si la mid ah iyada markay samayso ilaana waa ogsoonahay way ii sheegtee waan kasii socdaa marka sidii ayaan ku gaarnay yuu yidhi horta een, guushan ugu soo hore ee ah inaan intaas oo muddo isu soo soconno kadibna aan aqalgalno yuusuf haddana wuxuu yidhi waxaan rajeynayaa in maadaama een, daciifyadii iyo arrimihii dulduleeladii aan ogahay in hadhowna aan sii wanaagsanaan doono amaba aan kasii gudbi doono wax walba oo dhaca anoo cindiga ku haya ama og in arrintani ee daciifkeeda tahay ama aniga daciifkeyga uu yahay mafahmisa aad iyo aad waana qodobkan muhiimka ah, yuusufow Mhm.
inaad si fiican u barato dhaliilaha guud ee qofka meesha uu ka liito meesha uu ka xun yahay waxyaabaha markaasi uu jecel yahay waxyaabaha uu neceb yahay waa tahay dhegeystayaal warkeega maqal doontana ee sagaalka subaxnimo ee sidoo kale ee xamdi gurey arrimaha qoyska dhegeysa la dhegeysanaysaan qaybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siin doonaa saaka fikirkooda aragtidooda ka duwan iyo weliba afafka iyo waxla markaas labada qof aysan isku fahmi karin ee sidoo kale marka hore ay uga baarandegeynin dhibaatada iyo weliba xulaysada markaasi kala duwan oo ka hor dhibaatadaas maxaa keenaya maxaana markaasi sababaya dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka barnaamijka diirada ku saarana kaga hadlaynaa barnaamijka yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil dhammaantiisu wax wanaagsan aruuriya suban star f m codka gobolka waqooyi bari nagala socotaan musaabiibakadee barnaamijka idiin daadihinaya dhegeystayaal maantana waxaanu barnaamijka ku eegeynaa ama qodobka aan diiradda ku saarayno dhankaasi iyo in afeef cad laga yeesho guurka eh, waa warka aad doonayso inaad guursato haddii aad gabar tahay haddii aad wiil tahay in markaasi aad hadafkaasi afeefkaasi aad ka yeelanayso waanu soo sheegnay qodobada kale ah inaad qofka ku xulato astaamaha diintu ina fartay ee ah qofka xulashada guurka ama lamaanaha marka ay timaado sidoo kale inaad isku daydo inaad si fiican u barato dhaliilaha guud ee qofka qof kasta oo aanu ogsoonnahay waxa uu leeyahay waa in meel uu ka daciifsan yahay ama lagu dhaliilo kuwaasi oo waxyaabaha qofku aanu ku wanaagsanayn waxyaabahaasi waxa ay kaliyihinayal waxyaabo guud oo cid kasta oo ay qofkaasi isbartaan uu si fudud u ogaani karo iyo waxyaabo gaar ah uu ogaan karo qofka keliya ee nolosha ay qeybsadaan oo ay sida aadka ah iskugu dhow yihiin dabcan qofkii maanta ku barto daqiiqado saacado maalmo ama boosbuucyo kadib waxaa dhacda in astaamo qaar iyo waxyaaba adiga aada iska leelahay oo dulduleedada uu fahmo laakiinse waxyaaba qaarna uu fahmi karin qofka kugu dhow ee walaalkaaga xitaa ee aada isla soo joogteen uu fahmayn laakiin qofkii hadhow aada nolosha isla qaybsataan oo keliya fahmayo oo isaga u gaara ayaa jiro sidaasina waxaa laleeyahay waa inaad isku daydo inaad barato dabeecadaha si guud sida markaasi diinta dulqaadka heerka carada waayo aragnimada cilmiga fahamka iyo wax walba oo idinku saabsan dhammaan waxyaabahani waxaa leeyahay waxaad ku ogaan kartaa marka aad qofka ku samayso baaritaan iyo weliba tijaabooyin joogto ah sidaa inaad su-aalo adag weydiiso inaad waqti dheer aad sheekaysatiin ama markaasi ka sheekaysiin inaad markaasi tusto dabeecadaha kala gedisan iyo in isbedel dhinac markaasi dhinacaaga ah ay la dareemo aana fahamtaan ayaa laleeyahay dhegeystayaal ilan sidoo kale waxaa laleeyahay wax walbo positive iyo negative ay leeyihin wax wanaagsan iyo waxun saxaabada qaar xitaa waxaa la sheegaa in weligood ay nabiga salala alay wasalam ay weydiin jireen sharta iyo markaasi goorta ay dhacayso si loo ogaado loogana badbaado marka waxaa lu leeyahy wax kasta oo aad doonaysid inaad qabatid waxaa wanaagsan inaad ka fikirtaa ka fiirisaa dhanka taxadiyaadkiisa amaba challengeka loo yaqaano si ay isu waafaqaan waxaad la kulmi doontid iyo waxaad sawiranaysid dabcan ilaan guurka adigu waxayaa ka aaminsan tahay waxaad is leedahay guurku waa waxa iska fudud waa waddo aad ku durdurin doonto oo aad wax dhibaato aad la kulmi doontid qofna waxa uu ka aaminsan yahay guurka waxa uu leeyahay si walba ee haataba waxaad la kulmi doontaa caqabado waxaad la kulmi doontaa xumaan waxaad la kulmi doontaa challenges laakiin adigu waxaad leeyahay marar badan waxaa dhici karta waxaad sawiranaysid wax ka sahlan inaad la kulantid oo aad ku faraxdid marne wax ka adag ayaad la kulmaysaa oo waxaad qaadaysaa niyajab sababtoo ah waxaad isugu shakisay ama iskugu sheekaysay adigu inaan waxba culeys ah uu jiri doonin dabcan waana sababta lagu leeyahay mar walba xitaa marka aad guursanaysid waa inaad ogaataa inaad iska dhaadhicisaa in ay challenges in dhibaatooyin in caqabado in culeysyo wax walba ay imaan karaan taasi oo niyad ahaan adiga isku diyaarisay dabcan oo ka wanaagsanaanayso marka aad is leedahay wixii way hagaagi doonaan de wixii kulli wax hagaagsan ay noqon doonaan oo anigu ilamaa sanadaha soo socdaoo dhammaantood waxba kalama kulmi doono ninkan waxba kalama kulmi doono gabadhan haddii aad is leedahay tallaabadii ugu horreysay aad qaadaysaba haddii aan marka ugu horeba haddaa tusaale aan soo qaadano ganacsi haddii aad doonayso waxaad sabirtay oo kaliya faa'iido in aad helayso maadaama ay jiraan dad badan oo ka faa'iiday ganacsiga adigana waxaad is leedahay way yar tahay khasaartada inay kaa soo gaari doonto ganacsigan maanta aa bilowda bilo iyo sanado yar oo kooban kadib dee waa ka faa'iidaysa ayaas leedahay adigu dhankii khasaartada isma aadan tusinin in yar xitaa laakiin tallaabadii horeyse aad qaadaysaba waxaad la kulantay khasaaro taasoo aadan ku xisaabtamin kan baaraan degin ka fikirin niyad aadana ku jirin qorshahaadana ku jirin marka bilaa shakii inaad ganacsigaa sii joojinaysid maadaama aadan la kulmin wixii aad sabiratay oo ahaa faa'iido si la mid ah guurka waxaa luleeyahay sidaasi si la mid waa yuusufow haddii aad sabiratay oo keliya in adiga iyo ninkan ama adiga iyo gabadhan wixiina ay si smooth ee layidhahdaa si micnaha aan ku jirin kurtumo iyo waxyaa dhibaato aan ku jirin ay u socon doonaan oo aad sabirto oo keliya hadhow meel yar ayaa lagaga soo boodaya yuusuf arbaad adiguna ka shaallaanaysa arbaad wixii necaysa mafahmaysa marka waxaa luleeyahay marka ugu horeba dee baro waxan ka baaraandeg ogow in aad waddadu dhexda ay ka halaabi karto laakiin aad mari karto oo aad halkaasi ku quusanayn idinkoo gacmaha is haysta si wada jir ah hadafkaasi ay ka mid tahay aad iyo aad waxyaalaha markaas labada qof ay isku baran karaan ayay ka mid tahay dhegeystayaal ama qofka laga doonayo in qofka kale uu ka barto dhegeysto haddaba dhegeystayaal waxaan markaas saaka ka hadlaynaa dhegeystayaal waa in markaas afeef cadu markaas qofka ku yeesho guurka inta ka hor inta dhibaato iyo buuq isqabqabsi markaasi aysan imaan waxaan markaasi dabci dhege waxaan markaasi markhaati buuxda markaasi ka nahay in guurka oo ka xumaado ama markaasi ama uu ama u wanaagsanaado qofka taasi oo badanaa loo aanayo haddaba sida markaas ahmiyadda loo siiyo xulashada muscab oo qofka aad markaas guursanaysa mise labada qof isguursanayaan waana mowduuc markaas aan wax badan ku iftiiminayno dabcan waxaana markaas arkaynaa sidoo kalena dhibaatada iyo waxyaalaha markaas labada qof haddii wax isla fahmaan inay dhibaatada iyo arrimaha culeysyada faraha badan ay aad u yeelanayaan laakiin waxaa nasiib darra ah muscab laba qof oo markaas wada joogaan haddana markaas ku adkaatay inay isfahmi waayaan taasi waxa markaas loogu aaneyn karaa waxyaala fara badan ayaa markaas adiga kasoo dhawaajisay aad markaas aa sheegtay in dabeecadahaasi guud sida markaasi diinta dulqaadka heerka dabcan carada dabcan aragnimada dabcan waxyaala fara badan cilmi fahanka labada qof ay iskula imaan karaan marka mararka qaar laga yaabaa inay markaasi hoos u dhacdo marka lagu leeyahay war marka labada qof hadafka haddii markaasi aad raadinaysaan in reerka uu ku baraaro sidoo kalena uu ku faafo waa markaasi labada qof ay iska wada gaaraan waana marka mid dhaliilaha faraha badan waxyaalahaas dhan hoos u dhigi karto haddii qofka qof kale uu fahmo waana qofkaasi in markaas hubaal oo sidoo kale qofkaas in nolosha ay markaas u wanaagsananayso haddaba haddii aad arrintaasi adiga aad saxayso labada qof hadda iminkan waxyaalo fara badan u hagaagi weysay haddaba dabcan waa laisdaba qaban karaa kuwa iminkan hasaabaha sameynayaan kuwa reerar kale muscabow dabcan iminka way isqaban karaan oo waxyaalaha markaas ka qaldamay way hagaajin karaan haddii ay markaas kaga dhabeeyaan qofka iminkana dhegeysanayo ilan wuxuu markaas rabaa in qoyska uu ka burburo ma rabo qoyskiisa in dhibaato lasoo dirsa ma rabo caruurtiisa inay hooyadii iyo arbihii markaas kala irdoobaan ama sidoo kale kala firdhaan ma rabo cid jecel ma jirto laakiin waxaa la rabaa in markaas laisku agababo oo sidoo kale caruurtii ay dhaleen caruurtooda ay markaas ay dabcan nolosha ay arkaan sidoo kalena caruurtii ay dhaleenna wax badan ay u qabtaan reerkoodii ama qoyskii hooye iyo aabbo oo halkaasi wada joogaan cid waliba way ku taamaysa waraadinaysa in reerkaasi u noqdo reer barakaysan reer markaasi lagu intifacaado reer markaasi aada u barakoobo reer markaasi weynaado caruur fara badan halkaasi ka soo baxaan cid waliba warka ay ku taamaysa laakiin waxaasoo dhan waxaa markaasi ka badan laga doonay qofka in dulqaadka markaasi uu la imaado dulqaadka haddii u yaraadana dabcan waxaan yaraanaya samarkii samarka hadduu yaraadana waxaa imaanaya dhinkista kala fogaankii iyo kala tegii waxaaso dhan ayaa imaada waxaas ayaa hadda laga hortegaya laleeyahay waa in markaas afeef cad aan markaas labada qof ay yeeshaan oo labada qof kan kale uu qaban karo kan qofka kalena uu markaas ku xadgudbi karin dabcan markii labada qof ay muscab labada sheekaysanayaan mise haasaaba ay samaysanayaan waxaa laga yaaba qofka markuu qofka kale u sheekeynayo waxyaalaha markaas uu dhibsanayo waxyaalaha markaas uu aadka uu markaas u necib yahay xeerka markaas caradiis ay gaarsiisan tahay iyo cilmi markaas qofka qofka heerka ka gaarsiin tahay xaragada iyo misqurxinta waxaas soo waxaas oo dhan diinta dulqaadka dabeecadaha guud dabcan labada qof markay ka wada sheekeysanayaan qofka qofka wuxuu ka fahmo ka barto ayaa muhiim ah horta inuu ku dhaqo dhegeystayaal haddii labada qof adiga markaas ay hadlayaan mise dabcan daruuri waxyaalaha markaasi nafsadooda ay ka wada hadlayaan mustaqbalkooda jiilkooda noloshooda hadafkooda waxaasoo dhan ay ka wada hadlayaan qofkan waa inuu markaas ogaadaa bal muhiimadda lagula hadlaya maxay tahay adiga muhiimadda muhiimadda lagula sheekeysanaya maxay tahay muhiimadda arrimahan su-aalaha loogu weydiinaya maxaa tahay wax maqlaya muscab oo leeyahay waa in qofka markaas su-aale adag la weydiiya dabcan ma gabadha mise waa ninka dabcan horta ani hal baan ku xaqiijina muscab horta dumarka ma jecelo in su-aalo la weydiiyo dabcan taasi way aad bay ugu mar haddii aa weydiisana sheekada way soo gaabin waxaa markaasi leeyahay boqolkii waxaa ka badan intay qarinayaan haddii markaasi su-aalo la weydiiyo boqolkiiba waxaa ka badan intay qarinayaan ayaa ka badan markii aad isku fiiriso su-aale haddii aad isku daydo inaad gabadha weydiiso si toos ogama jawaabayso waxay damcaysaa inay markaasi kormeerto dulmeeraysato ayadoo og inay si sax uga jawaabi karto xitaa wax yar tusaale markaa usoo qaato dabcan ku dheh xiriir weligaa soo samaysay waa tan keliya su-aasha ugu fudud oo qof kale intii wax kale la gaarin dabcan waxay ku leedaha hal bil baan soconnay ana kala tegnay bas intaa kuleey ma sii wadayso oo sheekada mark meesha ariga adiga aad rabta inaad ee taabato ma taabanayso oo markaa kama hadlayso almuhim laakiin waxaa markaas leeyahay su-aalaha aad bay u dhibsadaan halka ragga sidoo kalena ay aad u jecelyihin su-aalaha inay weydiiyaan dumarka laakiin way ku adkaanaysaa marka uu in badan su-aalo weydiiyo uu arko inay si fiican uga jawaabaynin sidoo kalena isla leexinayso oo uu ka gudbaa laakiin ayada markay su-aal weydiiso waxay ka dhigtaa su-aasha shalay aan ku weydiy ilaa had kamaa jawaabin waxbaad qaranaysa dabcan waxaa laga yaba in howl kale markaas ay sii fakfaaqdo mise ay soo markaas ay fafaaqdo taasi markaa ma looga baahno laakiin waxaas calaa itixaal ama calaa almuhim waxaasoo dhan waxaa markaas muhiimka dhan ay keenaysaa in labada qof ay dhaliilahaasi si fiican isku bandhigaan sidoo kalena heerka ay ugu wanaagsan ay ka gaaraan mustacabo haddii taasi la helana waxaa hubaal ah in wax walba markaas ay dugmayaan waxaa hubaal in markaasi reerka qoyska la doonaya in la hele waxaa hubaal ah mustacabo in labada qof markaasi qof qof kale in badan uu ku taamay in qofkiisa uu hele haddii taasi la helana waxaas jawiga dhan uu isbedelaya oo jawi waxaa la gelaya barwaaqo jawi markaas naxariis jawi labada qof ay ku noolaan karaan in badan ayagoo markaasi kurbo buuq dhibaato aysan dareemin weligooda waa tan iska doonaya qof walibana uu ku taamaya dhigista qof waliba ha ku taamay haddii adiga taasi ay kusoo marin hadda ee markaasi qofka uu ka qaban karaa arrintan haddii gaban iminkana dhegeysanayso ayada dhaliilo fara badan marka hore aysan soo wada marin sidoo kale kasoo wada sheekeysan laakiin hadday arkayso waxaa markaas laga yaabaa inay la fadhiisato la xaajooto ay ku dhahdo walaalow sidan baan u baahanay sidan baan u baahnay iga daah mana u baahni mana ogoli asagana sidoo kale hadduu iminkana dhegeysanayo wax badan uu ka qaban karaa musacab siduu nolosha hadafkii marka hore u guursanaya iminkana ogara laga yaaba marka qaar in qoyska qoys qaar iminkan buuq ay ka taagan tahay reer isqabaan saake ninka laga yaaba inay qurac siisanin gabadha weliba ayadoo caraysan ayadoo qalbi furan kumaysaynin ayadoo dhoola cadaynaysa kumaysaynin ayadoo markaas sidii la rabay kumaysaynin cuntada cuna hadaa shaqada aada naga aadabcan ha miiska u saarto xitaa laga yaaba miiska inoo saaran kaale cuntada hadaad jikada ka qaadanayso mise jikada ka qaada inaad ahaado suurtagal dabcan ilaan wax walbo ilaan wax walbo dumarka waa ka fahmi kartaa masaco haddii marka ugu soo jeestaana waa dhibaato ayaa markaasi kula kulmaysa saa uga baxdana way adkaanaysaa laakiin waxay ku fiican yihiin oo keli ah in markaasi la maslixiyo dumarka maslaxa oo keliya ayaa lagu reen karaa ama looga reen karaa haddii maslaxada maslaxadaada ay badato waxaa badanaysaa maslaxada gurigaada ayaa badanaysaa xitaa caruurta ay noqonayaan mid kuwa markaasi maslaxa badan ka teliyo oo markaasi ninba hadda ka hore li sheegay musacbow marar buu aad ba looga wareysanayay inkastoo baraha bulshada aan ka arkay facebooka waxaa leeyahay ninkaas dabcan wuxuu qabaa saddexaas ayuu qabay caruur fara badan ilaahay baa markaasi siiyey ilaa iyo sam caruur aada u tiro badan afartan iyo meelahaasa maqlaya wuxuu dabcan waa ninka ka waran weligiis aan la hadlin dumarkiisa wax walba ay dhahaan wax waliba dheg jira qusteed wuxuu leeyahy teedaan ka raacdaa markay waxooda adiga ay rabaanna ay marka ay soo approach gareeyaan mise ay soo aadaanna wixii sax waan siiyaa waan u tilmaamaa waan u sheegaa laakiin haddee arrimo qayle iyo buuq markaas ay imaatana wuxuu dhawaan kala xaliyaa oo aniga tayda markaas gooni aan ka dhigaa wuxulibo ayaga toodan kow ka dhigaa marka hadday qayle iyo buuq imaadaan dheg jilaqumasiiyudha maba dhegaystaba dhega la-aan baan ahay say u buuqayso marka dambe heer waxay gaartee maxaa ila doodii la adahay gabadhii ayaa dhahda maxaa sababto aad ila doodi la-dahay maxay tahay maba ila doodidba waa sida tii dhahaysa indiyaankaheed ninkeyga ima dilo aad iyo aad imana xumayo marka waa dareemi kartaa hay furo marka ha marka waxaa leedahay maxaa ila doodi la-dahay wuxuu li dooda waxaa ka fiican ama musnaanta ka fiican oo reerkii aan qabsanno oo reerkii aan wadanno oo reerkii aan dhisno caruurta taasumaa ka fiican buri wax kale maba jirto marka waa muhiim dabcan waxyaala fara badan oo maxaa jiraan iska qabanayaan dumarka sidoo kale aysan u dulqaadan karin laakiin dulqaadka waa muhiim dulqaadka wax shay keliya lagu dhisi karo labada qof haddii markaas la imaado laakiin ficiladaasi ayaa markaasi sheegaysa iyo weliba qodobka ah afeef cad inuu qofka marka hore uu yeesho ayaa muhiima haddii afeef cad a yeelato wax walba way ku hagaagayaan wax walbay dhismayaan wax walba si qurux bay ku soconayaan gabadhina sidii la rabe ayay adana kasoo baxaysa gabadha sidoo kale laga doonaya in afeef ay yeelato ma aha gabadh ka daadsan inay iska socoto um haye ku hayso um ma aha gabadh inay kala daadsanaato waa mamnuuc inay kala inay kala daadsanaato waa mamnuuc muscabo daadsanaankalaasha lagu sheegayo ma aha gabadha dharkeeda wax kama hadlayn anaga laakiin qalbigeeda inuu markaas noqdo gabadh markaasi kakan ah gabadh adag a laga doonaya markaasi su-aalo weydiin karta salaamu calaykum su-aashaas aan ku weydiinaya maxaase u aragtaa weliba kaftan iyo ciyaar aan gelinaynin marka kaftanka iyo marka wax lais weydiinaya waa inaa la kala saaraa nin waxaa arkaysa wax la weydiinaya sidoo kale kaftamaya ama ciyaarayo taasi ma aha taas waa khayrulmas-uulnimo laakiin waa si sax aan labada qof ay indhaha indhaha isku saaraan marmarayo laakiin isfo kaftanka uu wanaagsan yahay halla maogtahay wuxuu ku wanaagsan yahay yacni adigoo xitaa si serious u hadlayo oo dhab ay kaa tahay qofkii oo xinaaqsan qofkii wuxuu kuu malaynaya asaga ma kuu fahmaya inaad iska kaftamayso laakiin halbaa lagu arrintani laakiin halbaa hadda ka hore lagu sheegay muscabow muscabow Haye.
hadda ka hore hadal lagu sheegay waxaa la yiri gabadh horta sideed bay adiga maanta haddee su-aal xitaa ku weydiiso su-aalasha aa ka- yaa ka fahmi karta ay ku weydiinayso haddee aad rabto serious inaa ugu jawaabto serious baa ugu jawaabi ama si cad uji adag baa uga jawaabaysaa haddaad rabto inaad mid markaas dan ee ka leedahay kaftan baad uga jawaabaysaa mise ciyaar ciyaar baa uga jawaabaysaa horta gabadha maba bataatanba hadda ragga i dhegeysanaya xitaa waan u sheegayaabo ragga i dhegeysanaya xitaa u sheegaya gabadha marrabayay ku fahmin tan nolosha caadiga ku fahamto laakiin adiga mar si caadi u ha noqoto mirna marna si caadi noqo marna si caadi marna si caadi dabcan way fahmi karaan mar haddii aad qosol kaga baratay mar dabcan gabadh ka waran haddii qalad ay samaynayso aad arkayso ka waran aad u qoslayso taa adig reerkan baa ka hadlaynaysa soomaan ubadkaana indhaha way ku tahay laakiin haddii aad markaas runta u sheegayso maalinta hore dabcan wax bay ka qabanaysa kana bedelaysaa waa marka in indhaha indhaha marar qaar loo saaro mar marar qaarna waa in caadi saaxiib iyo friends ama aad iskaga dhawaataan oo saaxiiba noqotaan marna waa inaad tii shaqada guriga aad indhaha u sheegtaa oo ila dumar waa dumar haddaad qaban weyso dabcan cid ku qabanayso ma lahan adiga reerkaad mas-uul ka tahay sax marka waa muhiim in labada qof ay isqabtaan qofka ninka weliba laga doonayo gabadhiisa inay indha indha u saaro tusasana muhiimadda reerka guriga waxay u joogto mar qaar indhaha qabku si gabadhu marka waxay noqonaysaa gabadh markaasi cabsoonayso dumarka mar qaar way habboonta in la cabsiiyo mar qaarna waa fiican tahay in lala sheekaysto saaxiib la noqdo laga agdhawaado ma garatay waa muhiim haga kiisuf waa hadlay waa dardaarmay baaq baa u diray nimankiina baaqayuu u diray afeefka cad ee la yeelanaya ee guurka ayaan weli ku guda jirnaa agabyadii aa urursanaysaa agabkii guriga aa ku dhisi lahayd ayaa weli isku ururinaysa yusufow waxaad soo xulatay qofkii astaamihii waxaad isku dayday inaad si fiican isu barataan dhaliilaha guud ee qofka waxaad isku dayday inaad qofka u muujiso waxyaabaha markaasi aad ku xun tahay ama ku liidato iyadii gabadhii ku muujisay ninkii waa muujiyey maxaa xiga waa inaad markaasi doorato amaba aad waxaad markaasi labada qof ay doortaan ama aada doorataan ama wada jeexdaan dowgii iyo dariiqii noloshiina mustaqbalka wixii kulli markan waa lasoo aasaasay yusufow foundationkii asaaskii waa lasoo mooday marka waxaa la doonayaa in jingadii iyo waxyaabihii koran imika la qorsheeyo waxaanu leeyahay marka dooro oo wada jeexa dowgii dariiqii wadadadii noloshiina mustaqbalka ragga waxaa leeyahay ama ragga soomaalidu waxay dhahaan amaba mahmaahda ay caanka ku yihiin ama oran jireen weligoodba dumar been ayaa lagu soo xarigeliyaa runna waa lagu dhaqaa laakiin xaqiiqdu taas ma ayaa leeyahay qofka haddii aad markaasi nolol wadaagaysaan waa inaad runta ka sheegtaan ama isku sheegtaan runta aad daruufta u sheegto dareenka iyo weliba adduunyada aad haysataan isla waqtigaasi aad haasabaha wadaagtiin ama hawsadaha wadaagaysaan ama aad wada hadlaysaan yusufow marka u hore bal adigu qofka marka aad barinaysid waxaa loo yaqaano biographigaaga run ka sheeg yusuf biografigaada mise waxyaabihii adiga noloshaadii runteed run ka sheeg yusuf hadhihin waxyaabaadii ahayn ha isku sheegin hadhihin hadhihin yani waa fahmi kartaa gaarigaas cad anigaal hadhihin haddii aad ku socoto baaskeli baaskeligaasaan ku socdaadhe mootadaas ayaa aniga iska leeyahay oo ku shaqaysta marka taasi waxay wanaajinaysaa in hadhow dee runtii baa lagu soo hargeliyo waxan waa ogtahay qofku wuxuu yahay hadhow laakiin waxaa isbedeli doonaa haddii arrintii meesha laga waayo ilan gabdhaha maadaama iyaguna lagu xanto in haddee ay doolarkaas iska raacaan haddii doolarkii kugu soo raacday hadhowna baaskiilkii lagu arko adigoo ku socdo dee waxaa markaasi wax suurtagalaya meesha malaha marka yuusuf qofka haddii aad nolol wadaagaysa marka waa inaad runta isku sheegtaan duruuftaada iyo dareenka iyo dunyada mar walba aad haystaan waa inaad runta ka sheegtay aan leeyahay oo aanay ku jirin waxyaabo la rajaynayo oo aydan gaarin dee hadhihin aniga haddana waxaan yuusufow visa ayaan sugayaa hadhihin famisa waxaa markaasi la jooga ka hadal danta markaasi la jooga viisihii maraykanka ayaan sugayaa hadhihin amaba wasaaraddaas ayaan ka sugayaa wasiir waxaasi iskula hadla mahana leeyahay wax soo socdo ha sidoo kale isla ogaanshaha danta iyo weliba duruufta iyo wax kasta oo runta lagu saleeyo natiijadeedu waxaa leeyahay waa khilaaf la-aan mustaqbal waa khilaaf la-aan mustaqbal iyo weliba kala raalli ahaasho waarta yuusuf waa dulucda sheekada aan u jeedno aad iyo aad waa khilaaf la-aan mustaqbaleed iyo kala raalli ahaansho waarta muscabow horta tan waxay daba socotaa markii lagu leeyahay dowgii iyo weliba dariiqadii noloshiina markii aad ka wada mustaqbalka labada qof ay ka wada hadlayaan horta markii labada qof ay nolosha hagaaj ee dabcan ay hagaagaan wax waliba waa iska imaan karaan duruufo waliba ay soo bixi karaan laakiin haddii labada qof ay is- ay isku fahmaan ninkana uu sidoo kale xogtiisa sida hadda sheegayso xogtiisa oo dhammaan uu soo dhammaystiro ama uu ku sheego walaalay sidan baan haystaa san baan sameyn rabana reer baan u baahannahay adigana reer baad u baahan tahay markii wixii aan isku darsanno isku qabsanno waa le- labada qof ay isku baahan Biyihii- Eh, biyihii dabcan iyo boodii aan isku aad darsanno.
iyo aad markii la- hawshii laisku qabsado ama reerkii la dhiso dabcan waxaa markaasi laga doonayaa inta yar xitaa waxaan arkay sheekh een, dabcan jabuuti maqlaya oo marka hadlayo oo as- she- oo ka leeyahay dabcan gabadha ee waa tan markaasi ninkeeda ay qabato oo markaasi dabcan marka lagu leeyahay qabato marka ilaalinayso eh, waa hantidiisa noloshiisa da- dabcan waxyaalo fara badan eh, gabadha uu ka- uu ka- eh, eh, eh, markaas uu ka hagaajinayo Een, waxaana mar oo lagu leeyahay gabadha markaad fahmayso ah, ama gabadha marka laga doonayo waa in markaasi dumarka ah, saddex oo leeyahay la- eh, markaas u kala baxaan qaybood tan laakiin hoos imaanaysa oo lagu leeyahay waa in marka hore gabadha ay ahaataa gabadh markaasi eh, ayada ah, du- dabcan kuwa laga doonayo een, in ay noloshooda eh, dabcan muuminad ah ma- dab- la- dabcan waxyaalo fara badan lagu tilmaami karaa een, in gabadha laga helo markii laga hadlayo dowga iyo dariiqada nolosha mustaqbalka labada qof tusaale haddii noloshii ay gabadha labada qof ay isku imaadeen oo iminka nolosha caadi ay imaatay nolosha sidoo kale caruur ay la soo diristay waxaa markaas laga doonaya in wax walba loo dubr ah, loo adkaado gabadha sidoo kale kaalinteeda ah ay kasoo baxdo aabihi sidoo kale kaalintuu kasoo baxdo lagayaaba haddii nolosha haddana ay wax kale iska qaban waayo haddana waxaa laga doonaya gabadhii in markaasi ay noqoto kaalinteeda ay kasoo bixi karto wixii markaasi loo dhiiba ilaalin karto da- dabcan maalkii ninka ilaalin karto guriga ninka ilaalin karto kasoo bixi karto taa haddii la helana waxaa markaasi helaya wax waliba een, laakiin taas ma- koorma imanaysa waa markuu ninka ka hadla hadafkiisii noloshiisii weliba afeefkii horumar hore uu sii lahashay uu ku walaalay ani intan baa daqli ahaan iisoo galaa oo intan intan baan ku maarayn karaa intana noloshan ku dhisi karaa intan waa noo- waa noo keedin karaa dabcan waa intaasoo keliya waa reerkii iyo masruufkii intanna keed bay inoo tahay ilana carruur baa meesha soo gelaya hooyo ayaa waxaa laga yaabaa gabadh inay xanuunsato mise qoyska inay xanuunsato ama ama qoyska ama reerarka inay ka dhashata inay xanuunstaan marka haddii gabadha ay noqoto mid ayada markaasi fikirayso oo leedahay bal maanta keli wax waliba dabka ku wada shubina bal ilaaliya bal waxaa soo kordhi kala bal aan kala ilaaliyo bal aan kala fiiriyo bal gabadhii waxay ayada markaasi ka fikirayso meel fog hiigsigeeda fo- uu fog yahay taas waxaa laga yaabaa meelaha qaar kuwa lagu tilmaama ayay yihiin in nolosha- nolosha ay ka- marka ay guur ka gaaraan bal sheekh aan dhegeysano musacow layinatun oo dabacsan zaman adag markuu ninkayga la soo darsana ninkaygay u kaalmaysaa buu yidhi waxay ku tidhahdaa xaaladdan adaga maanta nala soo daristay he waan ka baxaynaa insha allah waan ka baxaynaa adkayso u dhamar adayg waxa yar uu dhiibtay u yaryarayn isaga qalbiga iyo niyadda u dhisi waxay leedahay war waa adduunya waxaan yar adduunyadu ku qaadane meesha gabdho waa saddex waa arkaysaa dabcan gabdhahan waa saddex sheekaa soo wada laakiin waa dabcan waa gabar layinan ah dabcan waa gabar adag gabar markaasi wax weliba haddii reerkii ama qoyska ninkeeda kusoo food saaro mise culeys oo arko waxay arkaysaa inay leedahay xasbuka war isdeji dhib ma lahan waa laga bixi waa la gaari insha allah isdeji gabar niyada iyo qalbiga u dhisayso Si guud.
wixii lahayana markaas u dhigayso waa marka dariiqada laakiin waxaa ka horeysa waa marka gabadh u sheegto adiga waxaad tahay oo dhahdo intan baan haysanaa intan baan masruufi karnaa intan baan wax kaysan karnaa intanna qoyska iyo caafimaadkaan u dhigan karnaa dabcan gabadha waxaa markaas noqonaysaa mid ayadan hadafkeeda heer fog meel fog uu sii gaaro noqon karto gabar markaas lagu xisaabtamo xillinka xitaa een, marwatu saalixa gabadha hadda ka hor marwada saalixa laga sheekeynaya dabcan waa janna qofka adduunka uu ku sugayo Adam- janna- dabcan waa janno qofka uu uu ku haysto adduunka ama gabadh uu rabo in noloshiisa wax badan ee qofkaasi ay ka taab eh, dabcan ay ka- ay kala qabanayso kalena dhisayso haddii howlo fara badan ayay noloshaasi gabadha kusoo kordhinaysaa qofkaasi ayaa la doonaya ninkana sidoo kale qofkaasi la doonaya in labada qof ay isla noqdaan ay isla fahmi karaan ay isla keedsan karaan waxna ay isla qabsan karaan haddii intaas la helana waa hubaal muscabow in wax waliba ay markaas ay qarsoomi karaan mise ay la hadaajin karo waayo haddaad markaas qofka xumaantadaada iyo weliba xaaladahaada ee markaas adiga ku qarsoon iyo weliba wixii dhici kara wixii markaas ah, dabcan qofku wax meli karin aad markaas ku dirqiso mise ku cariiriso waxa hubaal qofka haddii inuu ka ka waran gabadha haddii maanta la soo fariisato waxan baan rabaa waxan baan rabaa beri waxan baan rabaa kan baan rabaa kan baan rabaa laakiin ayada og duruufihii adag in reerka ay ku jiraan ama reerka markaas in dabaq caadi iskaga jira in markaas adkaanayso qofka laga doonayaa in ama gabadha laga doonayaa inay fahanto bal maxaa soo gala maxaa ka go-a maxaa hagaajin karaa maxaan u keedin karaa maxaan u dhisi karaa iyada ileen gabadhi qasnada u haysay baa guriga gabadhi boqoradii ahayd gabadhi markaas mas-uuliyadda reerka haysay hooyada lagu soo hirinayay waxaasoo dhan ayadaa isku qaadatay asagii waa un aabihii uu soo dadaalaya laakiin ayadaa looga baahnaya in waxaasoo dhan ay keediso loogu imaado oona noqoto gabadhi buuxday oo kale dabcan hadday markaas gabadha noqoto gabadhi buuxday gabadha buuxday dabcan muscab waxaa la lahaa gabadha wax walba ee ilaalinayso sidoo kale waxba aan laga waynin haddii reerkiisa iyo reerka ayada ka dhalatay ay imaadaan gabadha markaasi soo dhaweynayso kadibna asagoo ogeyn intay reerkii si fiican u kala dirto wanaajiso ay markaas reerka ku baxayaan ayagoo qalbi fiyo oo daacad weliba u dhoola cadaynayaan dabcan waa gabar qalbigeeda markaas iska buuxdo waxaa laga helay markii wixii ay kaydisay wixii ay hagaajisay wixiina markaasi ay isla heshiiyeen qayb wanaagsanna wixii ay ku kala baxaan dabcan waxaa marka waxaa ka horeeya haddii uu ninkii la imaaday afeefkii caddaa oo marka afeef cad uu qofka la imaado u dhahay bal intan baa inaga godaa intan baa haysanaa maxaan waxa yeelnaa maxaan wax sameynaa oo wada tashigii gabadha qaybta guriga ay kasoo gelaysa muscabow hagaag dabcan yuusuf dhanka barax bulshada ayaanu eegaynaa intaan dhegeystayaasha u gudagelin iyo wicitaanada qodobka maanta dhanka iyo twitterka sida aadka loogu hadalhayo i stand with putin ayaa leeyahay yuusufow sidoo kale waxaa ka mid ah sabina chege oo iyaduna markaasi la hadalhayo qodobkaasi sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha la hadalhayo hadalkii madaxweyne ku-xigeenka ee ahaa in maaragtay dalka doorashada ama dalka mareykanka hadalka uu ka jeedi ahayd in ay suurtagal tahay amaba uu ka baqayo in waxba isdabamarin la sameeyo doorashada soo socoto yuusuf waxaa jira qodobkan wiil iyo gabar soomaali ayaa isguursaday dabcan dalka soomaaliya ay ka dhacday sidoo kale aad iyo aad ayaa loo hadalhayaa dhankaasi iyo puntland waxaa leeyahay hoolkii arooska ku galeen iyagoo jooga ay salaad sunnaa tukadeen marka su-aasha waxaa leeyahay
hoolkii ayaga ku sugan hoolkii ee arooska maalmaha dambe waa se garanaysaa waa dadkii holol ayay dhigtaan meeshaasa laskaga ciyaaraa marka waxaa leeyahay wiilkii gabadhii salaaddii markay ka baxeen aamin markii hoolkii hawshii ay dhammaatay la ciyaaray kadib halkii ayay istaageen oo ku tukadeen salaad sunna marka waxaa leeyahay gabadhii makeup ayaa u marsanaa odaygii asana markaasi ayuu iska soo yar heesay
marka marka ma heysihii iyo hoolkii waxyaalahaasi meesha ka socday markay dhammaatay ayaa salaad meesha lagu tukaday yuusuf wax ka dheh ma labadooda keliya tukadeen labadooda keliya ayaa tukadeen marka waxay ku soo heshiyeen marka hoolka uu dhammaaday in la tukado mise marka waxa kusoo dhacayd su-aasha waa laba Su- yuusuf Een, muscab een, adi ma aha tan kuma socoto Een, laakiin laba qof hadday maxsoo kusoo heshiyaan maxaa marka hore loo joojin waayo markii heesaha iyo howraha ay socdeen ama howlaha ay socdeen loo joojin waayo qeyrna meesha loogu bedela waa kow haddii aysan wixii ay ka baraarugeen ama ay arkeen inay xumaato ay galeen wakhti dhan ay qaateen maxa- markaasna waa suurtagal ayadana oo dhihi kara war arrintan maanta caawa dembi baan galnay anigoo reer asaasayno qoys dhisayno war haddan bal ilaahay bal anu noqono laba rakacan tukano maadaama ayadana waa taas maadaama arrimaha qoyska aanu ka hadlayna Aad iyo aad.
yuusuf anigu kulley hadda maanta qo- een, niyadooda wax ku jiro allahu aclam allahu aclam laakiin Ma- waa ma- berar bulshada ku socotaa sax si wanaagsan aad iyo aad dadkii oo sujuudsan Mhm.
een, arooskii iyo aroosadii oo sawirada weliba la qaadaya sibirada la qaadayo Aad iyo aad.
gabadhii oo xiran wixii maxaa la dhahaa wixii taashmaa la taajkii dhahaa wixii ahaa
oo xiran Mhm.
iyo odayga isna is- is- suud iska qabo Mhm.
laakiin tukanaya halkii hoolkana jooga Mhm.
ayaa sibradooda soo qaaday laakiin waa musacab waa- waa tusaale oo wanaagsan oo Tus- qayb wanaagsan maaragtay ka turjumaysa dhanka wanaagsan waan ka egno yuusuf Mhm.
dhanka wanaagsan wax walba dhanka wanaagsan baa laga fiiriya si wanaagsan Mhm.
laakiin eh, waxaa leeyahay gurigooda aad iyo aad.
ayaa ku wanaagsaneed sax way ku fiican tahay laakiin si la mid ah Mhm.
gabadhii waa iska maykaabsaneedoo een, waa isoo qurxiso laga yaabo in loo soo labisay laba saac ama hal saac meel laha hal saac oo su- ah, habeenimo aad fiidnimo Mhm.
xilligaas la tukanaan afar saac shan saac waay Mhm.
marka su-aalo badan ayaa horta meeshii ka dhasheen oo isweydiinaya arkay aniga Een, gabadh haddii loo saaray een, ah, een, hal saac haa waa maqribkii xilliyada maqribka iska dheh waxaa loo saaray makabkii iyo wixii dhan iyo qurxintii haa marka meesha een, fiidka ama ceshihii lagu gaarina waa salaada la tukadaa Mhm.
marka waxaa it means ayadoo ceshihii tukanin Mhm.
iyo markaas salaada ay tukatay sunnihii dadka ayaa dhehen yuusuf wax kaleba hadal muxuu ugelinaa laakiin hadal ma gelinaa may yusuf laakiin wax badan baan isweydina aniga aniga maahan su-aalaha waxa dhaliya aad iyo aad aniga ma ah laakiin soomaalidi waayo aad iyo aad su-aal- su-aasha halkaas galaysa soomaalida ayaa lala sii sax sheegay aha.
anagu maahan Mhm.
marka een, dabcan waa aad iyo aad ayaa baraha bulshada loogu hadlayaa aad iyo aad laakiin waa eh, kolley tusaale fiicanna mana dhihi karno waana la dhihi karaa Mhm.
Een, yusuf asaga wuu ka aamusay wuu ka gaabsaday aad iyo aad Eh, waxaa kaloo waxaa kaloo qosol igu dishay yusuf xilli imtixaan horta lagu jiraa Mhm.
Eh, imtixaanada waxaa bilaabanaa mogtahay k c s iyo k c p da Mhm.
waa lagu- waa la gudagelayaa Mhm.
Een, laakiin arday waxaa fiidi yusuf Aha.
qaliin ayaa lagu sameeyey sax dhegta ayaa qaliin looga sameeyey Mhm.
waxaa halkii loo geliyey bluetooth Mhm.
bluetooth maqaarkiisa u eg maqaarkiisa bluetooth u eg ayaa qaliin loogu sameeyey dhegta sifa imtixaankii uu qasho Mhm.
waxaa lagu korsigareeyey bluetoothka telefoonka halkaasi ayaa wax walba loogu soo sheegaya Mhm.
Ii, ma jirtaa yusuf oo marka uu kula socdaa caadi oo qofka kala tooska Oo lagu- ish- loogu oo xariiriyo lagu xiriiriyo yusuf Eh, moogtahay imtixaanka markaad gelayso Mhm.
adiga jawaabkaada iyo waxyaalahaasa la baaraya sax laakiin maadaama qaliin lagu sameeyey Oo dhegtii jirkiina isku korgeliyey, adkeeyey.
jirkana u eg yahay haddana Mhm.
lama dareemayo Mhm.
marka ninkii waxaa leeyahay horta een, dadka technology u isticmaalaya marka waxaa la arkay device oo Ma- dha- eh, eh, muscab een, markii qofkan een, eh, uu asaga qofka kale lagu xariiriyo caadi oo loola soconayo Mhm.
een, s- qofka kale suu is- ku Su'aalaha.
helaya suu ku helaya su'aalaha su-aalaha wuu wuu la socdaa soo laga soco marka ma asaga eh, qofka u sheegay su-aasha koowaad wuxuu leeyahay dabcan su-aasha koowaad ha waa hadlaysaa yusuf waa inkastoo y- uu ku koradgaraysan yahay Aha.
dhegta wixii dhegta kugu jirana afkaada xitaa hoos haddaa u hadashid dhaaraktuu soundku u qaadaya Mhm. laakiin waxyaala qaar oo xisaab baa jiraan Mhm.
oo qorqoran xisaab maahan yusuf dabcan xisaabo qoran baa jiraan oo ha qofka xisaabo oo waxaan kale waa theory theory maahan Sax.
xisaab maahan Ha.
Ha.
waqti xisaabta markii la gaarina tiis waay xisaab markii la gaaro yusuf oo kolley waa adiga inta kale taa ka soo qashtay Ah.
adiga intaas ku dhiganaysa yusuf eh, qaabka u wanaagsanaa ee kolley waan ogahay waxa oo soo qashtee Mm.
qaabka u wanaagsanaa ku qashtay muscab uma uma malinaya waxa uma qashan Ah, ah.
anitaa Eh, saa u malaynaya eh.
noloshayna waa qashin u malaynaya ilaa ma college ilaa college ilaa ilaa ma jaamacadda ilaa high school ilaa wixii dhinacaan ka soo ilaa bogay primary hadda ka hore aan kuu sheegay haye hadda ka hore Eh.
ayaan kuu sheegay haye waan ku dhahay muscab Eh, ninka waxaan aan weli waraaq intuu guumeel la gala mm, waa meel imtixaan ka socda ogow ha weligiis aan la gelin baanahay weligaa yusuf aa taagan tahay waan la gelin
yani waxaa noo wax lasoo wax lasoo qaado meelo kale laga soo qaado oo intaan soo qaato guri meel la gala Mm.
ma jirto haye maxaa kaloo samaysa marka may wax kalaa kuu Aa, ka qorsoona yaabin Mm-mm. laakiin eh, waa tahay bal eh, muscaw qodobka dooda dhegeystayaasha haddaan xasuusino eh, saaka arrimaha qoyska diradda ku saareynay eh, arrimaha ku saabsanaa bal afeef cad inuu qofka markaas uu guusha ama ama guurka uu ka yeesho En, mhm. waa tahay eh, bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada fursad u siinana dhegeystayaal haddaba af- waa dabcan hadafka iyo waxyaalaha qofka markaas laga doonaya inuu marka hore ka yeesho inta iyo dhibaatada ama reerka ama fa- waxyaala qaar uu reerka guriga markaasuu la gelin haddaba maxay tahay sababtu marka qofka uu iskaga dhisaynin eh, dhegeystayaal ah, foundationka mise aas-aaska horeba uu iskaga dhisaynin si markaas buuqi qoyska marka hore uuba u yaraado maxaana keenaya qofka inuu si degdeg si fudud markaas u wada galaan maxaa k- sidoo kale keenaya gabadha in ay ayadoo waxba xog fara badan aan ninka ka ogeyn sidoo kalena waxyaalo fara badan aysan eh, k- een, ka darsi karin ee markaasi si fudud ay markaasi ula gashaa guriga maxay tahay sidoo kale muscabow ee gabdhaha su-aal aysan u weydiinin adag reerka ama guriga ama marka ay reerka aas-aasayaan ninka ee jaceylka ama ninka ay rabto guriga inay la wadaagto waa su-aalaha la isweydiinaya su-aal adag maxaa u weydiin la adahay ninkaada ama ninka aad rabto inaad mustaqbalka la wadaagto si wax badan ay isku bedelaan si nolosha ay isku bedesho si aad isaga uu u noqo qof markaas fikiri karo si uu markaas u dhaho gabadhan maxay su-aashaasi ku weydiisay waa waa hubaal in qofka asagana waxyaala fara badan maskaxiisa ay ka ee markaas ay ka- ay noqon doonto in uu isbedel xo- xitaa xoogan ula imaan karo bad qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan goorna warkii ayaa maqli doontaan ee tobanka barqanimo laakiin toban daqiiqa inoo soo hartay dhegeystayaasha qadka telefoonada siinaya bal fikirkooda iyo aragtidooda iyo weliba qodobka saaka miiska dooda markaas inoo saaran ee arrimaha qoyska qadka telefoonka ugu horaan fursadda siinaya dhankayga star f m hallow alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانكو سلامة ولا المقعقة yuusuf bakaro waa caligana radaab joogo علي جني صاحب وانكو سلامة يا
Eh, waad mahadsantihiin dadka inta badan reeraha way isqabaan maogi ma fahamsano qaabka maaragtay loo dhaqmo horta haye
laakiin way isqabaan saddex saddex maaragtay diinta islaamka ku imaatay ku kulmeen haye way iska degan yihiin mhm marka way isku cunayaan way iska caddaayaan laakiin ma fahamsano qaabka maaragtay loo wada noolaan lahaa lagama fikirin marka waxaa leedahay waa iska cunayaan waa iska cabaan waa iska caruur dhalayaan laakiin wixii hadafkii iyo waxay isku soo gursaan ilaa hadda may arkin oo may ka gaarin Il- ilaa hadda kama fahamsano mar waa la isfiiraa maxaa dhac maxaa waa caligarey maxaa marka maxaa keenay maxaana sababay arrintaasi
arrintaa waxaa keenay khimrad la-aan iyo fikir la-aan sida hadday marka hore aada hadalka ku furteen oo kale oo maxaan ku idhahdaa qofka hadhowto markuu guursanayo ma ka fikiraa maxaa dhici doono mis- ma- qofkan maxaa isbedel ka imaan karo hadda maxaa runka e maxaa beenka e qofka inuu fikir badan kasoo maraa la rabaa ma ogtahay horta guurka hortiis haye
marka hadda ma dhacdo arrimahaas ma dhacaan qofka qofka u arkaa bes luuqadiisa way macaan tahay horta maaragtay meeshan maxaa ka dambeyn doona ma jirto waxaa weeye marka ku qabso ha dhowto markay isku dhacaan isma xallin karaan waxaa xalinaya labada beelood ee labada qoys ee kasoo jeedaan marka dad badan hadda marka eh, caligenayo fudeed marka fudeedka dhankuu ka jiraa marka ma dhanka gabadha mise waa dhanka ninka
horta ragga xaggiisa u badi inta badan dhibka ha haye marka marka ninka maxaa laga reebay marka hore marka
ninka waxaa laga rabaa inuu horta marka hore uu ka baaraandego gabadha waxaa la yidhi marka waagii hore waxaan dhihi jirnay gabadha ugubka marka guriga la keeno waa qaalinta ugubka oo ku dhashoo kale sax markii la maalayo ee, marka hore waa toojo marka dambena waxaad ku bilaawday ee, raalli ku ahaani aad iyo aad haddaad korna xataa ku salaaxdo oo ilmaha oo ku duudo qaalinta geela way kuu galloni sax marka dambe marka u dambaysa ha dhowto laakiinse gabadha abaabinteeda hore iyo arooskeedii marka hore haddii aad qalad adiga kusoo gashay guriga ama maaragtay aada waxba danta guud iyo hadhow wixii dhici doono aada ka hadlin kama hadli kartid marka dambe horta wixii dhiba waa imaado genayo aad baad umahadsan tahay saaxib
marka waan ku salaamaya walaalo waxaan leeyahay dunta marka hore ha laga fikira wixii dhici doono aad iyo aad inay bahay inay bahay
aad iyo aad Ah, genay aad buu marka umahadsan yahay sida dagaal imaanayo inay nabad jirayso Mhm.
maxaa isku xalinaynaa maxaa noo go-aane maxaa qaraabe marka wax walba in laga fikira horta fiican waa ku salaamaya shukran genay aad u mahadsan yahay meelo qurux badan ayuu da- aad ninkaasi daaray waana meelaha markaasi aad u rajeynaya dhegeystayaasha dhammaan ee markaasi diiradda ay ka saaraan sidoo kale ka galaan aad buu umahadsan- aad buu umahadsan yahay dhegeystayaasi saaxiib ayaal bal dhegeystaha kale qadka telefoonkan siiya isagana ballaaritiisa fikirkiisa walaal soo dhow magacaaga
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa cusmaan sheekh maxamed
si fiican waa mahadsan tahay yuusuf akad adiga oo insalaamiya nin keliya muscab nimanka kale Ah, aad iyo aad muscab waa ugaaska horta khayr allah ha ku siiyo hadalladaadii hore intaanan ra'yigayga gelin mhm
laba kelimaa kaa hadla kaa soo dhacayo saaka waxaa jira horta marka hore gabdhaha waa inaan sirtaada la fahamsiin aad iyo aad
midda kale aad iyo aad waxaana soomaalida ma been mama mahada been way sheegtaa haye midaan la leeyahay been baa laguma soo xarigeliya run baa lagu dhaqaa aha anu beentaas been dhib badan uma arko sax
maxaa yeele ninka markuu xashukaansanayo mhm waa daalaadhacaya intaan ku yeelay kanaan ku yeelay buu leeyahay sax
laakiin markay xaraal soo gashay gabadha inuu been u sheega ma rabaa in si runtaas ku dhaqaan rabaa aad iyo aad
beentaas marka dambe uu ku dhaqaaya lama rabe ee hadday guriga soo gashay gabadha degto waxaa la rabaa inuu runtii la yimaado xaq ahay indhaha uu ka saaro
haa haye
marka horta beentaa hore haddii dee hadda kuba hadda joogo waxaa weeye waa runtaay oo inta badan been bay horta ku daraa mhm nin wax jeceloo waxaa jira gabadha ay kaa fikir loo marka hore been bal kusoo xarigila marka dambana wanaag iyo wanaag iyo dhaqan wanaagsan u dambaynay sax
horta taas anu waan muuscaba inuu jecla ninka lahaa beenta waa waa laga fiican yahay haye beenta waa run waa laga fiican yahay sharciga islaamka uma wanaagsana sax laakiin war hadday kusoo xaragasho inaad run ku dhaqdaal rabad wanaajiso aad iyo aad
midda kale markaan u gudbo aha
horta saaxiibkii caligeni khayr allah ha siiyo wuxuu yidhi feer iyo farlan baa baash lagu hayaa ma dadka isku wada mid maaha haye markaad guursanayso aha koo waxaa weeye shareecada islaamkaad ku guursanaysa haddaad islaamta mhm maxaa yeelay gabadh adoo nikaaxsanin oon xarag xalaal ku guursanin oo wa- dadka dhale aysan korsiinin ma guursanaysa mhm waa gabar sharciga islaamkaad ku guursata xaragga ilaahay aad ku guursata mhm
waa kii kitaabka iyo sunnada lagu guursaday gabdhaha mhm labada qof oo islaamka ah mhm way garanayaan dhaqanka mucaamalka islaamka aad iyo aad
inkastoo anagu kitaabka ilaahay waa baranaa suno laakiin aan lagu dhaqmaynin haye
marka waxaa weeye hadday labada qof garanayaan ama midka mid garanaya markuu qofka khaldamo inay kitaabka ilaahay suno u noqdaan baa la rabaa Mhm.
mucaamilka islaamku waa mid soo jiray jiri doono wax shay kastana diinteenaan ka qaadano Mhm.
marka waxaa la baahaya marka in laysu naxariisto inkastoo marka hore oo guursanaysa nabiga calay salaam uu yidhi tunkixu lmara liarbacin afar baa gabdhaha loo guursadaa Mhm.
hadday maal leedahay hadday reer wanaagsan ka dhalto nasab baa la yidhahdaa Mhm.
hadday maxaa ku dhahdaa daatu diinta diin leedahay ee hadday aada u qurux badan tahay Mhm.
wax weeye nabiga walaa salaam kasii doorka mida diinta leh Mhm.
fadfar bidaati diin baa la yidhi haddaad mid diinta leh ka qaadanayn Mhm.
gacantaada dhulkay gashanin si nin dhulku dhaco dhaco kala noqonaysaa Mhm.
gabadha marka hore horta guursidaysa guur gabarh diin la raadi Mhm.
inkasta oo wax walbadana ay qalbigu dabeecadu ay tahay asal
صح waa aragna kuwa diinta yaqaano wax la la wadi karin ayaga laftooda bahal qofku hadday dabeeca leedahay آه.
oo uu asalka horta dabeecada ah Mhm.
hadday qofku dabeeco wanaagsan leedahay waa la wadi karaa hataa iyadoo diinta aqoonin baa la bari karaa oo la wadi karaa aad iyo aad
waxa weeye hadday dabeeco jir isku darsana dee waa maba la heli karaba آه.
xoolahoodana ha sii raacin odwaaba ba yidhi xoolaha naagadan ka aqaan wadan ka dhaaran lahaa Mhm.
waxaa la rabaa marka reerku markaad guursanayso waxaad ku guursatay waa diinta islaamka inaad akhlaaqda islaamka lagu dhaqmo aad baad umahadsan tahay cusmaan sheekh maxamed naxariis iyo wanaag iyo awlaad ay ka arkaan baa la rabaa shukran ugaas waa tahay aad umaadsan yahay xegaha kale qadka telefoonkaasina walaal soo dhowo magacaaga
waa dhawaay yuusufow aad iyo aad
waa shiraar baa shiraar daahiye dabcan waa ninkii islii ku sugnaa ninkii isli ku sugnaa waay saaxiib soo dhowow
wallaahi niyo horta waa barnaamijku waxaad moodaa sida laiskugu carinaya arkaayo waa barnaamijku waa loo wada riyaaqaan u malay aad iyo aad aad iyo aad marka mararka qaar boogaha haddii la qabto maogtahay dadku waa nin walba kabka unbaa laga hayaa meesha aad bee qof walba meesha uu ka ka tikaamayo aad iyo aad kabtaasaa laga hayaa ka dhacday haa de horta waa waxaa la yidhi ama adkeysi hore lahow ama adkeysi dambe lahow sax
way fiican tahay labada qof markay isguursanayaan ama ay sheekada wadaan horta inay wax ku heshiiyaan oo heshiis ayagu ay Mhm.
yani ay ay reer wada dhistaan Mhm.
laakiin niyo muscabo laakiin hal meela laba laba meelood ay wax ka dalban yihiin say aniga ila tahay waa haye
horta marka koowaad gabdhaha naga khayr laas iyo runta in loo sheego ma jeclo Mm. maxaa u wacan
adigoo ka shaqaynaysid maxaan ku raha carwooyinka qaar adigu waa garanaysaa in waxaa jira dhalinyaro oo bishii dhanba maxaan ku rahay shan iyo tobanku ku shaqaynay sax
gabar buu dooqday oo meeshii uu ka shaqaynaya ugu timid waa is arkeen waa heshiiyeen gabadhaas ninkaas way aragtay waxay waxay rabtaa ninkii meeshaas ay u imaaday meeshuu taagnaa ugu timaaday kula sheekaystay waxay rabtaa inuu dhaho waxaan ahay milyandheer ha
dee shaqadiisayba aragtay Mhm.
kaankaadi igu imaaday iyo carwadaadi igu imaaday shaqaalaba kama ahayn anigaa iska lahaa inuu dhahay rabtaa iyada marka danta waxay kugu qasbaysaa leedahay inay been lagu soo xargeliyo marka danta waxay kugu qasbaysaa inaad waxaadan ahayn aad sheegato horta mararka qaar saad qofkaan bal aad u kasbato haye
dhibka horta meesha ka taagan waa qodobkaas waa kow oo Waa.
masiyaama runta ogoleen waa gartay wayna maqlayaan gabdhaha
haddii adiga aad tiraa walaalay sidaanaan ahay laakiin daacadaan kuu noqda ha kule nin daacad ma noqdee niyow wax ma haysaa daacad nin ma noqdee Mhm.
adeero wax ma haysaa hadda wax ma haysaa farxiyada ma iga farxin kartaa aa hadalkaas marka ayada ma qancin Mhm.
laakiin haddaad bes- been hawaas tahay oo intaad muscab iyo maxaan ku rahda ii sheeg haddii laad maxaan ku rahda yuusuf bakad shaararka cadcado u yaalla aad midba maalin kasoo amaahad Hee.
saaxiibadeed bay kula noqonaysa ay leedahay fiiri waxa weye shaatiga maanta lagu arka beri laguma arkay waa nin waa nin kala kacsan aa waa kalkaxsee macnaha jawigaa u degan ninkan kanaan anigu la socda hadde hiblaaye la soco haye
horta uu dhibkaas horta jiro Mhm.
laakiin heshiis labada qof ay heshiiyaan wax ma hadlaya runtii waxbuu hagaajiyaa moogi wax ma hadlaya waa gartay soo koob soo koob saaxib
ani marka ani marka waxaan waxaan waxaan waxaan dhihi lahaa Mhm.
waxaa weeye heshiiskaa fiicana gabdhaha runta ha loo sheego gabadhii haddii boqolku diido maxaan ku raha oo arrintaas kugu raaci weyso midda boqol iyo koobaad waa un kaa yeeli doontaa waa gartay aad baa mahadsan tahay dhallinyaradana hal baan kula talin lahay ayagana Ah.
gabar gabar hooyadeed boqol kun oo shilmaarinka ay ku adeegayso Aha.
adiga damac yuu kaa gelin midda reerkiina la degan oo lajeebka midaas la sheekaysaa dhiila waa gartay aad baa mahadsan tahay tala wanaagsan shimbir walba shimbirkiisa ayuu leeyahay aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi warka iminkan gabagabadii aan soo gaaray dhegeystayaal daqiiqadaha kooban ay inoo soo hartay ee tobanka daqiiqa dhegeystayaashan fursad u siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan iyadoo markaasi dhegeystayaal aad u tiro badani doonaya barnaamijka inay ka qayb qaataan warkii ayaa markaa markaasi naga soo kala dhexgalay dhegeystayaal bal iminkan qaadka telefoonada ayaan fursadda u siinaya asxaabta bar- barnaamijka la socday arrimaha qoyska ah dhegeystayaal saaka birada ku saarina kaga hadlaynay afeef cad in markaas ama hadaf in markaas qofka uu ka yeesho arrimihiisa guurka iyo weliba qofka waxyaalaha kala duwan ee laga doonaya inay markaas ay iskala kala yimaadaan dhinacii gabadha iyo sidoo kale wiilka si markaasi noloshooda heerka sare ay uga gaaraan sidoo kalena gurigaasu noqdo guri barwaaqo oo nolosha markaasi lagu intifaacado sidoo kalena meel fog ay ka gaaraan caruur barakaysanna halkaas kaga soo baxo waa haddii markaasi hadafkii iyo waxaa la mar- markaasi iskaga guursanaya dhammaan ay ka wada dh- dhaliyaan dhegeystayaal mise ay ka dhiidhiyaan dhegeystayaal haddaba maxay tahay sababtu arrintaasi ee labada qof ay iskula imaanin sidoo kalena ay u kala qariyaan waxyaalaha hadhow markaas dhibaato nafsadooda kusoo kasoo gaari karto qoysaskooda maxay tahay sababta ga- gabadha sidoo kale su-aalo adag ee ninka u weydiinin ha iyagana maxay sidoo kale uga gaabsadaan mise gaabad uga imaanayaan uga keenaan dhanka su-aalaha maxay tahay waxyaalaha markaasi oo labada qof ay isku fududayn karaan si how kar ama si wacan oo hufan ay dhammaan ay uga wada gaaraan dhegeystayaal si qoyskaas u noqdo qoys barakaysan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonka dhegeystaha ugu hore barnaamijka doona barnaamijkuna ka qayb qaato waa salaamaya subax wanaagsan waxaan leeyahay barqa wanaagsan qaadka telefoonkaad ku jirta walaal soo dhow magacaaga wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga xasuusi
inuu magaalada wajeerka ka wacay ilaarhambulla xamalna magacaaga
xaliima xalimo soo dhow xalimoy
walaal waan dhawahay mhm
sanad meesha u gadagal mhm horta shayga guurka ley waa shay aad u muhiima mhm
waana shay qaali ah, hadii horta lagu dhaqana haye
wiilashii gabdhahan inay been isu sheegaan maaha mhm
wiil gabarta been iskaargilaa rumaanta ku dhaqanka haye
magan base hadda taa wajeer ka dhacday maalin dhexdaas mhm
gabadhii yaa- laba laba isaa shaqeyn waa laisguursaday haye
adi habeenka aqalgalkaa laisku yiri magan ay gabadha hadii meherka inta soo saar oo shu- eh, dabcan shuruud bay kaga dhigtay meherkeeda
ha waaba habeenkii adi aqalgalka waaba waa aqal galkii ugu horreeye habeenkii ugu horreeye
ha haye
magan tu saaxiibteeda kulley soo dulmisay jira horta sabta horeba ka qaadilaaba horta anba shaqo iyo waxaasba la gela oo howl kale iyo afaarihii lagu soo gorsay wixii dhan aan- aan la gudagelinba
ha marka waxaa laba in lacagta la bixiyaa
haw ilaaba inaa lacagta la bixin moogi cawada maba marka Maba asag- dhibaato.
asagana marka kuma baraarugsaneen oo mar hore markii hore may kasoo wada hadlin oo eh, markii guriga liigeeyo oo intaanan googasha sariirta waxaas aan aan wada tegin lacagta meherkii baa lay siinayaa waxaa mayna ka wada hadlin
maya ha kadis baa looga dhigay
ha maxaa dhacay marka
magan waxaa jiri aniga waxaasayga maba fog kuma fikiraynin Ah,
iyo meherka a- amakaana maxaas yahay waa haye
ilaaba meherka cawada aan qaata mooge aha
wala hadalba ma jiro sax
magana jira ha masaasa ha waagaha noo barya jir mag
haye
kolley maasha allah isagana wiil aqlow lahaa sahay haye
waagaa noo baryaa jiri adigna qo- ani qolkaasaan saaxana adigna qolkaas saaxa haye
ilaa meherka la bixinaa magaan wala hadal maba jiro mo mhm
magaan waagi ha baryaha haye
wiilku bubacaas iniyu qaadiyo usoo yeer sax
waxaa jiri gabadhaan saan ay lees haye
iyo gabar maxaa soo maahina haa
aniga waxay tiri ilaaba meherkayga farta liiga saar hadda ma ogeen xaqina way u leedahay
xaq waaba u leedaho waaba laatid moog haa sax
maga ilaaba liiga saar ma oge dhaqan maba jiraay Ah, marka wiilkana reerarhii iyo waxa uu muusu sheegin oo wuxuu ka bilaabay qaadiga oo keliya
haa Ah, waan gartay iwaad xaliimo haye
magaan wiilka waxaa la yidhi magaan adiga usoo yeer waalidka usoo yeer haye
waxaa jiri arrintan waalid ma oo fadhiday jir anay haysataa moogi haye
mase ma meherkaas u baahanta waa soo ma ahaa ma qaadigii labadoodana waa isu jiraan ma ogaataa aha
waxaa jira waa adda oo haddaba hoo ani mawe ani adi isma arkin wax meher hoos ugu leeda ma laha
ha wiilkaa dhaha
haa haye
guurka tab milihii isku baabure oo lagu kala tegey
meeshiiya lagu kala tagay ay ku kala baxeen
haa meeshaaba lagu kala baxay asigana gabadha waxaa jira maher ba iguma lihid waa fasaxan ha
waa sabab ani adi xalay isku wawaredi xalayna maba is arkin waa salaana taa mamadna dhex marin marka gabadhii gabadhii markii aan guriga loo soo waday gabadhii la socotay madaxiisada aheed mise gabadha qaraabada aheyd baa marka la goysay oo hadallo qaldan u sheegtay
haa waxay dhahday markii lacala haddaan u lagu furo adi meherkaada si ha ku korsano soo ma ahine ha
adi magaan gabadhi ama waa waa moogta waa na- waxna wax kastaba nasiib wamo aha
haddana maga dama ilay waxaas xugmad ku ay is arkin oo weligiis is arkin arooskina joogti inays guursado haye
oo maga gabadh ba arooskeeda ka ciyaaraysa gabadhaas aas guursado sax
magaan gabdhahana waxaan kula dardaarmaa horta ragga shuruuddaa ku xiran oo shuruuddaada ku xirtaana ma- ka wada hadla marka hore intay gu- Ha, ha, inta dee.
guriga la wada imaanin
haa intiin guriga ha laga wala hadlo meel hala wala dhigo ha xalimoy aad baad umahadsantaha wala
magaan wiilashan waxaan ku dardana adinka beenta iska dhaaf shaatiyaalkaa soo bedelanina
aad bay umahadsantaha gabadhaasi Eh, wajeer aad wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga barqoonaysa walaaloodia dhegeystayaasha macawariyaal waa ruqiyo xuseen aan filaya qofkana haa maasha allah walaal nasi wanaagsan haye soo dhawow walaal waan dhawayso hortaaska dhawaajismo insha allah ugu horeynta dhagta in la gaara wanaagsan aha
wixii la sameynaya dhan in kowda laysu soo bandhigo waxba laysu qarin ha sax
maxaa yeelay runta haddii laysu sheego waxa dhan ayaga laysku ogya unba ay suurtagelayaan mhm laakiin haddii wax laysu qarqaray wax suurtagelaya malaha marka guriga la tago runta unba imaanaysa sax
laakiin runtii hadda imaan leeda in hadda laysu sii sheegaaba aada u habboon mhm
marka da'yar sarka badanaa inay runta isu sheegaan oo marka hore wax laysu qarinoo sida dhafta ah laga laga wada hadlo gurigana badanaa sida horta maasha allah iyusu dad islaam aanaan annaga diin ayaan leenahay mhm labada qof horta inay diin isku doortaan wanaag saa idinkaba ka dhawaajisaan ugu horeynta Walaa- waan ku maqlayaa een, ruqyo haa walaala diin haddii horta labada qof diin haddii ugu do- isku doortaan wax halaabaya malaha mhm ilaa qof bile adigu di- hadduu been sheegi rabo diintiyaad isku celinaa hadduu wax qarin rabo diintiyaad isku celinaa mhm isboo hal way wanaagsan tahay wax xun in la qariyo way wanaagsan tahay
aad iyo aad oo wax xun reeraha wax xun inaa wax xun in la qariyo way wanaagsan tahay laakiin wixiiba dhib keenayo in la qariyo ma wanaagsan ha
in wax kastoo wanaagsan uu soo bandhigo wixii xunno la qariyo oo haddana hadhowtay wax xun xumaanta ay gadaal kusoo baxdo aad ay u xun tahay marka ciyaalka reerka qaraabada wixii anfacaya dhan inay mustaqbalka horta reerka saas kowdaba laga sii bilowdo saas looga fikiro walaal way wanaagsan tahay barqown Shukran.
walaalo aad baad umahadsan tahay waa mahadsan tahay gabadhaasi muscabow waa maqlaysaa dhegeystayaasha fikrada kala duwanaya markaasi kala dhibana bal dhegeystaha qadka dhankaada ku jira haddaan siin
hallo hallo star f m waa ka xumahay dhegeystaasi codka ayaa muddo inuu ka halaabsan yahay Eh, hal ama laba dhegeysta ayaan fursada siinaynaa dabcan gabagoodan soo gaarnay yuusuf dhegeystaha kale qod ku jira haddaa siiso star f m hallo
Halo.
soo dhow saaxib ka xumahay isna qadka ayaa ka go-ay mar kale bal dhegeystaha kale ee qadka ku jira isna haddii aan fursada siino dhanka ayuu wicitaanka star f m hallo
helo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة
wax wanaagsan isu
وعنا وناكسن waxba ka sheegin dalka soobiya وانكسور بيننا ولا
barnaamijka anoo qad ku jira xirda igu soo celiso labaana socod
aan ka gudbaynaa muscabow dhag- dhegeystayaasha kuwa la socdaan siinaynaa fursadda dadka gadaal nagala soo biran waxaan leeyahay een, waqtigii gabagabadii aan soo gaarin saddex daqiiqo kale inoo soo hartay fursadda inaan siino asxaabtii nala socotay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin baaqa wanaagsan meel walba naga dhegeysanaysaan gabagabadii aan soo garan dhegeystayaal hadafka iyo weliba feefka cad markaasi laga doonayo qofka inuu ka yeesho guurka intuu sanbuuq dhibaato iyo qayli aysan reerarka ay hadhowsan la soo darsin dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka diiradda ku saaranay iyadoo aad markaasi aan uga falanqayno sidoo kalena waxaala fara badan kaga hadla diiradda ku saaran qadka telefoonkaasi inaya musacbo
hello soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad inii soo wacayso
codka watay dhegeystahaasi usaab
hayusufo walaal dhegeysta siinaya alo star f m
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعفوا فاهم اسمع الو
walaal waan ku maqlaya haa xasanow اه
ka qayb qaada inaad er
برنامج كان يقول قال aha
والله كل ما والله هديه هذا السوق كان سدايان كل ولا سمعني ورطور ما مرتين haye
دوتي مرتين تدور تدريها بعان
waa tahay dhegeystaas inaan ka gudbayna dhegeystayaal musacab gabagabadii aan soo gaarnay hal dhegeysta khadka telefoonka ugu dambaysiinayna aan soo xiraynaa Een, bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan khadka telefoonka ugu dambaatay walaal soo dhow magacaaga
halo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaagii xasuusi
walaal haajir nuur oo joogo barwaaqo waa kowda xaaji nuur haye soo dhowow
waan dhowahay waa salaamantiin horta ada dhegeystayaasha shukran
horta madan xagga gabdhaha iyo wiilasha xaggooda haddaan ka hadlo mhm
horta hadda ka hor waxaa dhacday aha
wiilaaba hal gabar la soo baxay haye
gabadha magaad la soo baxay mhm
aan ku keenaa mawta gabadha haddaan wiilka aqalka magaad ugu soo iwad baxay oo iwad habeen- iwad waan ku dhegeysanayaa sax
oo aqalka ay galeen ay tiri mawta meherkiisii haa
marka waxaa dhacday gabaraa wiil la soo baxay haye
gabadha markaad la soo baxay iyo ciddooda keenay aha
wiilka ciddooda magaas keenay markaan waa la dhaysay gabadha qotimis ahaan wax qotimis ildhahaa loo dhigtay mhm
marka la dhaysiyo markaan oo habeenkii aqal meesha dalgoori loo hagaaji oo dad loo siiyey oo markaan dhag loo siiyey mhm
Ah, gabadha iyadana marka mooska waa dad meel u kala jeeda mooska fidna waa moos aad iyo aad
haweenka sarayta u sharaxday alla inas wixii magaas ka kala tagaba socodka u badaysay bakeriya isku dhufatay miiska u haadde alla ilaha cawada isuguna markaa kaasiyaalkaa siisa aasurka sarayta haye haye
markaan ciidana wax walba ay soo dhamaysatay biyihi ay meesha soo dhigtay alla ilaha oo guriga loo keeno alla mooskastoo meel kale ay aadayo xafadooda ma joogto biyi ma keenaysa mooska ah ah
biyihii guriga loo keenay agtii soo dhigtay wax walba shabshab ay soo siisay markaan alxamdulilah wax kuna iska dhigtee banaanka ay u baxday sax
oo fulaan kaatiyaalkaas siisay gabadhkaa sugaaya oo sanatii uu saa maaragtay u yara u yara seexday oo ama ku yara saacday iyo wallahi ilaahi waaba go- fiican isku horeen aada iyo aad
kan qarkii yeelaaba gabadhkeeda qaba oo soo socoto oo marka gabar kalaa wartaa inay docda ka bixiso ee musaafuriso haa haye
gabadhii daf ay tiri dhabad lagu keenay qaaday hubigii meel hubiga etoobiya kala soo baxay hubiga markay joogto waxay nii degdee naag xal dhisaste doon iyo waxa cadaaska gudbasua hubigan kaala baray dhiig haa
hubigi lukaa sii gelinaysay lukas iyo xaas qabsaday marka haye
yaa kasoo rido habeen ala joogaa waa ma leh
nin beer joogo gidi beer u dhow agteeda jooga caraadkeeda maqla marka kii baa ku soo orday
kiiba kusoo ordayda iyo xaaskaaga meel sawa afka jiidina oo biyihiina ay biyi badan hadda qarinaana ay aheen wiilkina wiilkiisaas ay soo soo qaatay gabartiis buruuskaayo jiidaas bool nin yar mar oo xagga gaaraya aad gashay sax
oo cabaadkeeda islaamka ilaahi ka kala baxay haye
meeshaas ugu rabay maxaa seed walaalow lo iga soo dhuntay guddigan u daba taga hadda aynu hataas igay dhaawacaa dhehe
oo marka waxay webigi waxay dhahday gediga kale igee
guddigan kale gee ah lo iga soo dhuntay oo raadinay haye
horta walaala warda wax walba qabso badan waad ka jirtaa sax
Eh, bahashii ciidana waxaa waaye kheyr badan allaha siiyey waanan nala naltay waanan dhashay
Haye, taas waxaa waaye sirteeda zaa'id looma arkaayo sax
soomaalida ku mahadda sagaaradda qodii siyaasad naageedhab lama fahmo siyaarad eh, eh, sagaalada qowde i siyaasad naageedhab lama fahmo
Haye,
hadda kahor sagaaradda qowdo gabdhaado jiid rabta nin arka ma jiraa may
siyaasad naageedna waa sidii hiile ah haye
hiile dhulku ku gelinaya fahmayn sax
marka bahasha kheyr badan allaha siiyey waxba kama sheegi karna laakiin bahasha bahasha maxaa ula jeedaa
haa qowlkeeda waa iska dhib badan yahay laakiin ku wanaagsan waa ku jirtaa dadka laban waa ku jirtaa daahirow
haa jir haa haajirow een, bahasha maxaa ula jeedaa bahasha bahasha ku aad ugu celcelinaysaa ma dumarka ula jeedaa
aniga
ileen hadalkaada dhan wuxuu kusoo kobna bahasha waa in aad laiskaga ilaaliyo bahasha bahasha le- ma dumarka ula jeedaa haa bahashi yani waa dhib badan tahay bahashi bilcaanta la yidhaha waa dhib badan aa dumarka miya haa gabdhaha xogo gabdhaha xogo ay dhegeysanaa ka yara xishoonaha ka yara baqaa de bahal hadee bahal ha dhihin bahal waxaa la wax wax cuno oo laga cararee
haa haye marka gabdhaha kheyr badan allaha siiyo iyagona qowlka ha wanaajiyeena wiilashana qowlka ha wanaajiyeena gabdhaha hadda badan waktiga hadda marka la joogo waxay u badan yihiin waxaa waaye qowlkooda waa siiriyahay naagta cawada ninka haddaaba guriga loo geliyo siduu ciidan meel ay iska aadi isaguna tirirta looga kortaga
aad baad umahadsan tahay een, eh, daahir
marka insha allah gabdhaha iyaguna ha is wanaajiyeena wiilashana ha is wanaajiyeena insha allah aad baad umahadsan tahay aad baa mahadsan yahay muscab gebagabadaan soo gaarnay een, waa tahay dhegeystayaasha aad bay umahadsan yihin sida qurux badan uga qaabteen waa nin baa hadda wuxuu lahaa nin baa wuxuu lahaa Intaasi.
bahasha bahasha aad bay u dhib badan tahay wuxuu dhahay een, sagaaro duqooday Aha.
iyo bahasha sirtooda ma- ma laga kaco daba Waa bahasha yahay.
wuxuu ula jeedaa dumarka ula jeedaa ilaa dabcan lahjadiisa waaye Ah, dabcan lahjad ma aha laakiin dabcan uu la qabsaday deegaanka meeshuu dabcan ku sugan yaan filaya inay tahay Een, marka laakiin dumarka waa waa- waa ka- adigu adigu maxaa dhahdaa yuusuf may bahal ma- dadka- dadka may ma ogtahay?
bahasha ma aha Een, bahal bahal ma aha dumarka bahal ma aha bahal waxaa la wax wax cunayo ka cararayo laga cararayo si Waa kuu wanaagsan sugan.
laakiin laakiin maalmahan dambe dadka eraya kala duwan ayay maaragta dumarka ugu yeeraan Mhm.
qof ah, erey maaragta ah, adiga sar beeb ahaan ah Ah,
ay ku dhahan adigu ma aqaano ereygaa isticmaashay marka dumar iyo laga soo tago gabar Ah.
ya
aha.
adigu ereygaa isticmaashaa dumar iyo gabar marka laga soo tago aniga aniga gabar baan aad u isticmaalaha ka soo tag dumar iyo gabarba labadaba aad iyo aad ma jirtaa erey kaloo isticmaasha may ma jirto aha hagaag aad bay mahadsan yihiin dhegeystayaasha beritaan dib u kulmi doonaa hadduu eba yidhaahdo dhegeystayaal barnaamijka madasha ee fooda inagu soo haya intaasi ka hor nabadgelyo